ahlan wasahlan oo marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal subax wanaagsan idaacad star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka xaaladaha dhegeystayaal arrimaha qoyska oo qabiis waliba diiraddan ku saaran kaga hadalna waxyaalaha markaasi bulshada dhexdeeda ka dhex taagan si aan ugu helno xalkeeda dhegaystayaal waxaa markaasi lagu horumarin kara laguna gaarsiin karo yoolka mustaqbalka horumarneed ee guurka iyo weliba qoysaska ayaan dhegaystan barnaamijka diiradda ku saarnaa iyadoo saakalaan diiraddan ku saari doona arrimo dhowra ah oo aan ku ogaan doono bal halka shay ee ugu muhiimsan oo qofka dhammaan ay ku wada heshiin karaan kuwana wada karaan reerkooda ama qoysaskooda maxay tahay dhegeystayaal hadaba qodobo dhowr ayaan markaas isla qaada dhigi doonaa dhegeystayaal iyadoo qofka laga doonaya in oo laleeyahay hal shay dooro dooro qofkaaga ama qofka adiga markaasi aad doonayso in aad nolosha waxay badan aad iskala qabataan iskala bedeshaan maxay tahay dhammaan waxa qofka wiilka ama ninka ama gabadha hal shay ay laga wada doonaya inay ka wada sinaadaan imisa qodob ayaa markaasi ku filan doonaa dhegeystayaasha waxaan ka codsanayaa inay dhegta ii taagaan inay raariciyaan si aan dhammaan howlahaasi aan u wada dhegaysano kadibna dhegeystayaasha aan qaybaha dambe fursaddan u siiyo si aan hal qodob ama hal shay oo keliya halkaasaan kaga soo qadanno kana soo xulanno doorashada qofka markaa laga dooranayo dhammaan halka qofka ama labada qof shayga iska dooranay dhammaan ay ka wada sinaan karaan maxay tahay qofka qofka kale uu markaasi ku xadidi karo kuna wadi karo noloshiisa mustaqbaleed idaacadda star f m codka gobolka waqooyibar yuusuf bakada ee barnaamijka daadihinaya dhegeystayaalaadina xubin ama qayb ayaa ka tahay qaybaha dambe hadduu ee bahraali ka noqdo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal nolosha adduunka ee waa mid markaasi qaraar mise macaan iskugu lifaaqan waxaana markaasi ay ku qurux badan tahay baalashadeedu adiga iyo wehel kuu qalmaa oo ayd markaasi wada heshaan ama is wada heshaan ama wada gaadhaan ha noqdo wehelkaasi mid xaq oo aad u noqon karayso ama dhanka kale aad u wada gaari karaysaan si aad u dhadhansataan dheef wax ku ool ah oo marka aad ku ahaato waa inaad heshaa ciddii markaasi ku dareensiin lahayd ee kula damaashaadi lahayd kulana qaybsan lahayd farxad iyo weliba wanaag oo aad dareemayso ee aada noloshaada ku soo kordhinayso haddii aadan ciddaasi jirin oo ay farxaddu kugu keliyeysato ama ay ku keliyeysato dhadhan iyo weliba dheef ku yeelin mayso dareen iyo weliba sidaa markaasi ay qaar ay ku sheegayaan in rabitaanba dhinaca kale nolosha kama soo hadho in aad hesho wehel kula qaybsamo karto xaalka adduunka dhegaystayaal sida aad dabcan aad u wanaagsan tahay ayuuna bay dhib adduunba ayaa la sheegaya in aad soo wax waliba soo wada arki karaysaan ama qofkuu soo arki karo ilain adduun waa markaasi harka labadiisa geline marka aad taasi timaado waxa aad u baahan tahay mid aad mid markaas ku garab istaagi karo ama mid markaas garab istaagi xilli iyo waahiil iyo hooba ku dejin karo ama ku siin karo kadibna kula qabsado wax waliba adiga kusoo mari karo waxaasoo dhan maxay ku soo socotaa dhegeystayaal qaybaha dambe ayaad ku fahmi doontaan haddaba in aad hesho qofka mid kula mid ah oo marxalad weliba heerka aad marayso kula taagnaato ama kula taagnays kula taagnaato ama kula aad la taagnaato aadan aad u taqaanto ma sahlana helistiisu helistaa ayaa shay ah qofka marka hore uu ku tilaabsan karo kuna hagi karo qofka waad heli kartaa laakiin helitaanka maxay tahay qofka ay ka wada fahmi karaan noloshooda kuna wadi karaan dhanka qoyska marka imaato waxay u baahan tahay badbaadin badan iyo weliba aqoon dheer si ay haataba kugu fududaato helitaanka qofkaagu waxa uu marka horeba isweydisaa qofka aad rabto tilmaamo noocee ah ayuu leeyahay oo aad dadka kaga soocanayso ama aad kaga dhex xulanayso si taasi kugu fudaato dhegeyste marka hore dhegeyso shayga inta shay aan kuu tirin doono kadibna waxaan isla fahmi doonaa bal shayga ugu muhiimsan halka qodob oo aan ka qaadan karno dhammaanna aan ku wada hagi karno reerka ama qoysaska kow waxaa lagu leeyahay ugu horeyn naftaada baro adiga waxaa loola jeedaa naftaada baro marka hore oo baaritaan ku samee naftaada oo aad barato waxay markaasi necab tahay iyo waxay jeceshahay waxa ay ka wanaagsan tahay iyo waxa ay ku lidato waxa ay ku sahlaysaa in aad doorato oo aad hesho qof aad fahmaystaan ama aad qof wada aad isfahmi karaysaan oo a kula dabeecadda weliba kula dhaqana iskuna aragti tihiin taasi ay keenaysaa in qofka fahamkiisa iyo uhureen nafta uu ku baran karo kuna baari karo waxyaalaha ay jeceshahay waxyaalaha ay necab tahay kuna xulan karo qofka asaga lamidka ah waxay asaga nafsadiisa jeceshahay waxa ogashahay qofka kalena uu kala simi karo kuna wadi karo uuna kaga dharcan uusan kusoo dhaweyn karin uuna nafsadiisa aysan ogolaan karin waa tan uu koowaade halka tan labaadna lagu leeyahay waa qofka inuu raadiyo alla ku-xidhaanshihiisa libaanta nolosha adduun iyo mid aakhiraba qofka hadduu yahay mid alla ku xidhan marwalba waxa aad markaasi ka faa'iidaysaa in aadan ilaahay xasuusato oo aad markaasi ku xidhnaata oo howlahaaga oo aad dabcan howlahaada markaas oo dhammaan aad soo soo wada aruuriso oo sidoo kale ku-xidhnaanshuhu ay hal shay ka noqoto oo jeclaato kuwa wada markaas ahaadaan haddii aad qofka ilaahay dartii saaxiibo aad u wada noqotaan u wada noolaataan waxaad mudnaanta kuwaadsiinaysaan aakhiradiina iyo weliba adduunyadiina ee eebe markaasi waa sida aakhirada iyo hadafka iyo nolosha aad ka leedihiin waxaana sidoo kale rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu sheegay waxa uu yidhi toddoba waxaa toddoba markaasi loo hadiyey qiyaamada waxaa ka mid ah laba qof oo alle dartiisa isku jecel hadday kulmaan ilaahay dartiis ayay markaasi ku kulmayaan hadday kala tagaanna ilaahay dartiis waana shayga ugu muhiimsan ee qofka alla kacabsiga uu markaas nafsadiisu ku beeri karo tan saddexaad waxaa lagu leeyahay aqoon dooro qof aqoon leh si aad wax uga dayato waxna aad uga barato in aad xulato qof aqoon leh waxa ay ka dhigan tahay in aad heshay qayb weyn oo noloshaada ka mid ah qofka aqoonta leh waa in markaas uu yahay mid ka faa'iidaysatay nafsadiisa iyo weliba dadka kaleba wax aad ka tari karaysaa ama sidoo kale kaga fahmi karta ana kaga tilaabsan karta waxaa laga yaaba wax adiga aad aqoonin ama aad aqoon aad u lahayn inuu qofka kugu soo kordhay inuu qof xeel dheer waa qof wax fahmayo waa qof meel fog wax ka arki karo hadday tahay gabadha iyo hadday tahay ninka waana shayga reerka ee dhammaan ay ku wada socdaan kuna soo wadi jireen dadkeenni hore iminkan maaha waxa jiro laakiin aqoontaasi waxay tahay waxaa qofka markaas loo soo cuskan jiray loo soo qaadan jiray tusaalo mahmaahyo geeraaro waxyaala markaasi reerarka ay ku wadi jireen waxaana qofka ku firin jiray qofka aqoonta aqoonta markay gabadha kaa hesho kaana fahanto ayaa ku tahay midda keliya ku hagi karto kuna wadi karto waana qofka masla doonayo in qofka aqoon u yeesho maskaxdiisa waa tan ugu hore la doonayo inuu ku ballaariyo aqoontiisa kuna weyneeyo si wax looga barto looga faa'iido haddii sidoo kale gabadha aqoon ay leedahay waa in aqoonteeda markaas ayadana ay noqoto mid nin wax kaga baran kara kaga faa'iidi karo mar weliba ay wax soo boodaan mar weliba qofka qofka kale fahmi waayo inay markaas noqoto aqoonteeda in laga faa'iidaysto ninkana uu noqdo mid aqoonteeda wax uu kaga fahmi karo oo tusaale kaga soo qaadan karo ayna noqoto mid gabar lagu dayasho mudan oo xitaa ninkeeda uu ku dayanayo waa kaalinta afaraad ee waxaa leey qodobka afaraad ee kalgaceel qofka kalgaceel leh oo dadka jecel soo dhoweyn wanaagsan oo weji furan farxadduna ay dushiisa ka muuqato ayaa ah kan markaas noloshiisa wadi karo kuna hagi karo qofka kale oo lamaanaha ah ama mataanaha la ah guriga ay ku wada sugan yihiin waana qoyske kalgaceelka ayaa shay muhiim ah qofka qof kale uu ka doonayo haddaysan kalgaceel jirin nolosha ma sii soconayso mana sii dhadhamayso ileen labada qof waa laba qof oo isku baahan iskana doonayaan ixtiraamka qeybtiisa kaga soo gelayso inay tahay kalgaceelka shay xitaa sida cilmi nafsiga ee qaar ay ku dhigayaan inay tahay waa shay nafta ay u baahan tahay marka laga soo tegay qofka xitaa guriga ka joogo adiga nafsadaada ayaa galgaceyl xitaa kuu baahan mararka qaar ama sometimes inaad siiso inaad noloshaadaad siin karta galgaceyl marka laga tego qofka adiga kula lamaanaha ama kula joogo oo aad markaasi kaa dhadhansan karo ama kaa fahmi karo waxay tahay galgaceyl yaa laga doonaya galgaceylka qofka mise gabadha mise ninka maya waxaa dhammaan laga wada doonayaa ninkay gabadha si ay isku wada fahmaan oo dhexdooda looga arko dhowlcadeyn jaceyl farxad reerreyn iyo sidoo kale in qoyskaasi u yahay qoys kalgaceyl halkaasi ka dhex jirto aysan ahayn qoys burbur iyo dhibaato aysan u horseedi karin noloshooda mustaqbaleed waana tan keeni karayso isku keeni karayto labadan iswaafaqayso waa tan saddexaad iyo tan afraad haddaan ka hadlaye aqoon iyo kalgaceyl haddii aqoonta aadsan lahayn fahmi karin waxaa sidoo kale kuugu adkaanaysa kalgaceyl qofka inaad siiso gabadha guriga kuu joogto mise gabadha reerka kuu dhaqayso oo reerkaada ama qoyskaada wado inaad markaasi fahmi weyso kuguna adkaato laakiin haddii aad aqoon leedahay ama fikir leedahay ama fahmayso waxaa hubaal ah inaad sidoo kale halkaasi ka soo bixi karta galgaceyl fahmi karto qoyskaada waxay tahay iyo reerkaada ninka ayaa markaasi laga doonaya inuu isballaariyo oo sidoo kale gabadha uu ku reebo wax weliba nolosheeda mustaqbalkeeda aysan kaga bixi karin guriga ma aha mid keliya ah nolosha kaga gudbi karto laakiin waa farxadda ay qayb ka tahay la sheekaysiga la kaftanka ximaarsanka ayaa ka mid ah in qofka kalgaceyl sidoo kale uu ku beeri karo dhegeyste haddii sidoo kale aqoonta qofka ay ku yar tahay waxay lama u muuqataa in sidoo kale fahankiisa iyo garaadkiisa iyo garashadiisa ay aad u hooseyso laakiin waxaa qofka loogu sheegayaa in keliya reerka lagu dhaqi karo laguna fahmi karo galgaceyl iyo aqoon qof maskax u leh haddii aad maskaxdaada ay aad u hooseyso yar tahay waxaa dabcan kugu adkaanaysa in qoyskaasu ama qoyska aad sii wado oona markii u dambaysana ay gabadha kala baxdaan laakiin haddii aad aqoon leedahay oo wax waliba duruufo weliba soo ku soo food saarto waxaad arkaysaa inaad kaga gudbi karto kana tillaabsan karto waa sidee waddadaad u mari karta waddee ilaan waxaa u leedahay aqoonteeda ilaan garashadeeda fahankeeda u leedahay haddana waxaad sii hoosta ka sii gelinaysaa kalgaceyl si reerka markaasi buuq ama qoyskaada san u soo gelin waana tal lagu leeyahay kalgaceyl qofka kala gacal leh oo dadka dadka jecel soo dhoweyn wanaagsan weji furan farxadduna ay dushiisa ka muuqato qofka laga dareemi karo asagoo ka fog iyo asagoo markaasi kula joogo muuqaalkaada ama muuqaalka qofka ayaa wejiga ka tusaysa markuu xanaaqsanahay gabadha markuu ninka markuu xanaaqsan yahay iyo marka kale gabadh ayaa kala garanaysa adan laga doonaya ayadana inay aqoon fiiro gooni ah u yeelato reerkeeda qoyskeeda aqoon kale maa lagaa doonaya adiga midda lagu leeyahay fahan aqoon una yeelo waa gurigaada fahanka reerkaada fahanka qoyskaada fahanka weliba koobcinta gurigaada ayaa markaasi lagu leeyahay inaad aqoon u yeelato dhegeyste waana shayga uu muhiimsan oo qofka ku wadi karo dhegeystayaal haddaba sidoo kale shanta waa tan shanaade waxaa leeyahay dabeecadda dabeecaddu qof waliba way fahmi karaysaa wayna garan karaysaa dabeecaddu waa tan ugu muhiimsan ee labada qof isku xidhan xidhiirkooda inuu sii jirin suurtageliso ama inuu qofku sii jiro xiriirkiisa inuu suurtageliyo qofka dabeecadda wanaagsan oo aad hesho wehel saaxiib iyo walaalnana aad ka dhigato waxa ay markaasi waxay ku dhexalsiinaysaa in aad isfahamtaan oo aduun abidkiin wadaagtaan abaduunka markaasi wada joogtaan abid waxaana markaasi waxaa markaasi wadaagtaan adduunka lagu leeyahay waxaana waxaad leedahay wax weliba aad iniga leedihiin ayaa dhammaan wada leedaha wada leedihiina lagu leeyahay waana dabeecadda xanaaqa iyo weliba hurgufta dhexdiina timaadana waxa ay noqonaysaa mid fudud oo aydan u fiirsanin waxaana waana ka gudbi karaysaan ilaan qofka qofka kale dabeecadda ayuu ka fahmi karaa ilaan dabeecaddu waa shay qofka uu reerkiisa ku wadi karaa waxaasoo dhanna waxay ka turjumaysaa qoyska sida aad ku libaanin lahayd ama qoyskaada uu libaan ku gaari lahaa waana dabeecadda haddii gabadha dabeecadda ay leedahay ninkana dabeecaddu leeyahay mise ninka dabeecaddu leeyahay gabadha dabeecadda leedahay maxaa isqoomaya halkaas iska hor imaanaya maya dabeecaddii ayaa laisku fahmaya wax weliba ninka oo labada qof ama isku qabtaan ama dhexdooda mari waayo waxay suurtagelinayaan kana fahmayaan kana gudbayaan una dabcan usoo qaadanayaan aqoontii horaanan kaga soo hadlayna dhegeystayaal waxaana markaasi kaga gudbaan marxalad weliba soo marto fikirkooda iyo dabeecaddooda wanaagsan laga yaabaa ayada dabeecaddii wanaagsaneed inay iska dhoola caddayso gabadha iskana qosasho ay ku dhahdo cabdow iska fariiso iska fariiso waxaan kuu soo hagaajinaya shay iska fariiso waa ninka xanaaqsanaa ogow waa ninkii buuqaayey waa ninkii dagaalamayey ilaan dabeecadii saa gabadhi waa gabadha way iska dhoola caddaynayso way iska qoslaysaa kadibna howlihii iyo ishihii markay wixii u keentana way iska agfariisanaysaa u sheekaynaysaa ilaan asagana waxaa laga yaabaa in sheekadaasi dabeecadda ay ka tahay xanaaqaasi buuqaasi dabeecaddiisa san ay ka dhigayso mid harkasan soo noqonaynin waxaa laga yaabaa inay kusii kusii fogaato gabadha laakiin haddii gabadha ay dabeecadda markaasi ay ka aradan tahay ama dabeecad aysan qabin gabadha waxay noqonaysaa eray weliba la dhaho inay gacanqaad samayso inay buuqdo inay qayliso inay oyso inay guriga ka tegto inay howl weliba ama caay aflagaado xooggan ay markaasi afkeedu ka soo baxo waana kuwa lagu yaqaano dabeecadaha fudfudud ama kuwa dabeecadaha qalabsan yaqaano waa kuwa caydsama waa kuwa dagaalama waa kuwa guriga ka tega waa kuwa sumcadiisa ama sumcadda ninkeeda markaasi meel oga dhacdo waa kuwa dabeecadda qallabsan waana kuwa reerka aan dhaqan karin ilaa ninow ninow ma tahay oo reerka keli wadi karo haddii aad dabeecad wanaagsantae adee leedahay gabadha wax weliba ay ku dhahdo waad u dulqadan kartaa waana kaga gudbi kartaa marxalad weliba soo ku soo food saarto han iyo himilo han iyo himilo maxaa loola jeedaa muxuu qofka ka fahmi karaa halkeenay ka soo gelaysaa qoyska inuu qof han lahaado iyo sidoo kale inuu himilo lahaado qofka aad dooranayso ee aad rabto in aad markaas wadaagtaan nolosha ama qofka nolosha la wadaagayso ama qofka nolosha guriga aad kaynsatay dib iyo dheefba waxaa wanaagsan in aad ogaato inuu hadaf iyo horumar leeyahay haddii uu yahay qof leh haan sare oo higsigiisu uu fog yahay waa nasiib iyo ayaan alle kula kulansiiyey dhegeyste waana qofka qofka kale wax uu ka doonayo gabadha haddaad aragto gabarh han leh gabarh himili leh waa gabarh lagu faano waa gabarh aragti leh waa gabarh karti leh waa gabarh fogaansho arag leh oo wax waliba doonayso in reerkeeda ay ku gaarsiiso ama qoyskeeda ay ku hormariso haddii sidoo kale han iyo himilo uu ninka leeyahay ilaan qof waliba nin ah waa laga doonayaa markii dumarka laga soo tego nin waxaa leeyahay waxaa lagu leeyahay war han yeelo iyo sidoo kale himilo waa qofka himiladiisa inuu ka rumeeyo kana dhameeyo si reerkiisa uu qurux badnaado reerkiisana ugu wanaagsano ugu wanaagsanaado waana sheega ugu wanaagsan dib iyo dheefba wixii wanaagsan in ogaato inuu hadaf iyo horumar leeyahay haddii uu yahay qof leh haansara iyo higsigiisa uu fog yahay waa nasiib iyo ayaan alle markaasi kulansiiya lagu leeyahay in gabadha ay yeelato weliba dadka ay aad uga sii jecel yihiin gabarh karti leh gabarh furfuran gabarhka kan ah gabarhka kan ah inay noqoto oo aad u farfaran oo markaasi noqon karayso gabadha ugu sumcada wanaagsan reerkeeda qoyskeeda uguna sharafta badan ayay qayb ka soo gelaysaa hanka iyo weliba himwaa han iyo himilana waxay gabadha reerkeeda ka dhisi kartaa horumarka gurigeeda kuna gaarsiin kartaa horumarka reerkeeda kuna horumarin kartaa reerka qoyskeeda ayadoo markaasi tusaale ayaan usoo qaadan doonaa dhegeystayaal mid ka mid a waxaa jiri jiray gabar nairobi degnaan jirtay halkan kuwadaayada wadaadkeeda wada noolaayeen kadib saddex cilmood ayay ku dhashay nairobi maalima laakiin ninkeeda mays muu ogeen inay gabadha mar weliba lacag uu siinayo waxaa dabcan lacag bil walba uu siinayaa lacagta uu siinaya gabadhan marna waxay ku bixisaa kiradii marna waxay ku bixisaa cunadii reerkii waxyaalihii ileen wadaadkii ayaa markaasi ama ninkii ayaasan markaasi mishaar fiican ama meel fiican kamuusan shaqaynayn laakiin nairobi ayay ku wada noolaayeen oo nolol fiican ay iskaga jirtay laakiin noloshaasi fiican waxaa gaarsiisay dareensisay gabadhaasi kadib maxaa dhacay gabadhii waxay samaysay in ay dhul iibsato sidoo kalena guri iskudhexdhis ah saddex qool ah ay dhisato oo ninka oo ogeen waxay ku dhisatay magaalada gaarisa boolo ka mid ah maalin ayaa la baxay la aaday guriga oo waxay ku dhahday axmedow maanta waan baxaynaa oo gaarisana aadayna soo qaado fasax insha allah wuxuu dheh fasax bisha markay dhamaataan qaadanaynaa ayadaa kamee dhaa dhicin guriga ayaa dadka la sii hadashay walaale waxay dha iisii hagaajiya guriga iisii qurxiya oo ile mar hore guriga la dhisay laakiin intaasi kamuu warhayn asaga ree gabadhaasi waxay samaynayso laakiin waxay lahayd waa inaan marxaladan iyo arrintan aan ka gudubnaa maxaa dhici kadib waa la baxay bisha markay dhammaatay kadib waxaa la tegey reerkii halkaas ayaa la wada tegey maalintii xigtay maalin sabti ah ayaa gurigii la tegey xidhada soo bax halkan ayaan booqanaynaa gurigii markii la tegey wuxuu dhahay gurigan maxay tahay waxay dhahay cabdow ama axmedow gurigan anigaa dhisay aniga waa lacagtii aad ii dhigi jirtay intaas intaasaan ka dhigi jiray bil weliba intaasaan dhigi jiray gurigan bolodkan aan iibiyey gurigana ku dhisay wuu yaabay wuuna la farxay wuxuuna arkay gabar markaasi han iyo himilo leh inay reerkiisa ama qoyskiisa ama garabkiisa inay taagan tahay wuuna ku farxay wuxuuna sheegay inay tahay midii uu in badan nasiibka uu u raadinayay ayaan allana markaasi kulansiiyey dhegeysta haddaba isku aragti ayaa markaasi iyo qalbi wanaag ayaan sidoo kale fiirin doonaa naf hore ah arrimahaas ayaan wada eegi doonaa hadduu eebaha raalli ka noqdo waan isku soo laaban doonaa bal qodobka ugu muhiimsan ama halka sheeg ay dhammaan reerka ama qoyska dhammaan lagu wadi karo ayaa halkaasi ka soo qabsan doonaa anigoo qaybta dambana dhegeystayaasha u dulmari doona bal hal sheey oo keli ah reerka lagu dhisi karan lagu wadi karo dhegeystayaasha ayaan ka sugayaa qaybta qodobadaasi ayna hal ay ka soo qabsadaan qof waliba fikirkiisa aragtidiisna dhammaan halkaasaan isku wada raacno hadduu eebahraaan isku soo laaban doonaa haiga fogaan haiga dheeraanin muujadana ha iska bada waa tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegaysanaysaan dhegaystayaal barnaamijka qeybihiisa dhexe saaka arrimaha qoyskan diiradda ku saarana kaga hadlayna dhegaystayaal barnaamijka idaacadda arrimaha qoyska eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal aan sii ambaqaada dhegaysanay iyadoo sidoo kale aan soo qaadanay ama sidoo kale aan kaga hadalnay saaka diiradda ku saarayna dhegaystayaal dooro qofkaaga haddaba dooro qofkaada dhegaystayaal macno fara badan ayay leedahay laakiin waxaa ku doorantaa qoa qofka qofka wax uu ku dooran karo ama nafsadiisa uu ku dooran karo ayay tani kaga turjumaysaa ama reerka sidoo kale dhammaan qofka ay ku wadan karaan labada qof oo shakhsiyaadka ama ku weliba isdan doonaya kuwa isshunkaansanaya ee sidoo kale kuwa reerarka ku wada jooga ayaa tani kaga turjumaysaa dhegaystayaal haddaba waxaan ka soo hadlay ugu horreyn naftaada baro adiga qof alla ku cabsi cabsi leh na noqo aqoon sidoo kale yeelo kalgaceel dabeecad hanti iyo himilo ayaan markaasi ugu dambaystay intaanan warkii ay faadmanasoo kale naga soo kale dhexgelin dhegaystayaal aan kuu sii wada dhegaystayaal inta yara ii soo hadhay haddii aan kuu sii wado haddaba labada qof isku aragti may noqon karaan waa labada qof ee guriga wada joogay labada qof ee isku ishukaansanaya haddaba isku aragti may noqon karaan marka lagu leeyahay dooro qofkaaga haleen qofka markii lagu leeyahay dooro maskaxdaada marka hore adigaa dooranaysaa adigana go-aan ka gaaraysaa intaa shakhsiga kale aad markaas maskaxda siinin ama qalbigaada siinin ka hor intaada aana markaas la samayn xiriir saaxiibtinimo ah ama sidoo kale wehel nolosha aad waa inaad markaas ogaataa fikirka uu aaminsan yahay iyo weliba arag iyo arag aragii waa dabcan arag aragiista ama aragtidiisa uu qabo waa inuu ahaadaa mid markaasi kula aragti ah haddii uu aragtidiisa tahay mid markaasi ka fog xaqiiqda ama aydan isla jaanqaadi karin waxaa adkaanaysaa wadajoogina ama dabcan inay sii adkaato inay labada qof ay wada joogaan noloshada si ay sii xumaato laakiin hadday isku fahni aragti yihiin waxaa markaasi suurtagal ah fahamkana sidoo kale sii kordhi kara sii fudayn karaa inay roorkaas ama reerkaas ama qoyskaasi sii fidmo si heer degan ilaa labada qof ay isku aragti gabadha waxay arkaysaa wixii ayada mustaqbalkeeda danaheeda nolosheeda ku jiro halka ninka uu arkaya waxa dantiisa gurigiisa ay ku jirto aysan xumaata iyo dhibaato ay ka imaan karin wanaag keliya uu ku wadi karo halka gabadha sidoo kale arki karayso ama arkayso wanaageeda keliya inay reerka ku wadi karto waa inay isku aragti labadaasi qof laakiin ninka hadday ka go-an tahay in dhibaato uu sii horseedo gabadha waxaa markaasi ku adkaanaysa inay fahanto inay fahmi weysa ninkii waxaana ku qasbaysa inay markaasi jahbareer ama buuq ama culays madax ay kaga furmo ayna noqoto qof markaasi baaba'san oo markaasi murugaysan mar weliba kuna adkaato nolosha qoyska una qadata mid qaldan in nolosha ay tahay haddaba qodobka sideedaad waxay tahay qalbi wanaag qalbi wanaaggu waa tilmaamo ka mid ah tilmaamaha ugu haldoorsan ee lagu dooran karo qof kasta oo xidhiir idin dhex maro ama qof walba oo nolosha markaas wadaagtaan oo guriga siiba waxaa aad markaas u muhiimsan saaxiibka aad rabto in aad nolol wadaag markaas nolosha wadaagtaan ama qofka aad ka dhigan karayso nolosha qofka ugu saaxiibka wanaagsan qalbi wanaag inaad markaasi kula dhaqanto kulana maamusho kuna maamuusto qofka aad dooranayso waa ina markaasi ama aad dooratay qofkan maskaxdaad uu kuu doortay oo doonaysa inuu noqdaa qof qalbi ballaadhan qof qalbi nadiif ah leh kana fog dabcan xasidnimo iyo weliba xiqdi uu kuu qaado qofka qalbiga wanaagsan ee aad doonayso waa qof markaasi jeceyl horumarkaaga ku faraxad gelinaya sidoo kale baahidada faraha badanna dabooli karo waxay taasi ka turjumaysaa qalbi wanaagah qofka uu kuu furinayo uuna farxad markaasi uu kugu badbaadinayo kaaga uu sidoo kale kugu gaarsiinayo nolol adiga markaasi san weligaa san aad markaas maskaxda nolosha ay kuu bidhaaminaynin kaa murugaanayo dhibkaagana sidoo kale dhaawacyada kale kaa ilaalinayo si uu markaasi wax o dhan waxyar uusan kuu soo gaarin ila ninkay gabadha isku mid maaha gabadha wax waliba u nugushahay ninka waxaa laga yaaba inay buuq stress laakiin ayada waxaa laga yaabaa inay hurdo usii dheerayso ama usii wehliso inay hurduwayso buuq fara badan ku furmo nolosha ku adkaato qof waliba daacad ah ama qofka daacadka ah xidhiirka saaxiibtinimada ah nolosha ay ku wadaagayaan ogsoonow gabadha adiga guriga ku joogto inay saaxiibtaa ay tahay inay hooyada labaad ay ku tahay sidoo kale wax waliba ay kaa ilaalinayso noloshaada doonayso inay ku kobciso heer wanaagsan ay kaa gaarsiiso waa qofka qalbiga wanaagsan sida hooyada ay kugu qalbi wanaagsan tahay si walba hooyada waxaa la dhahay oo si walba cunugeeda ugu xun yahay waxay u aragtaa qof wanaagsan oo qof isoo kabsan doono haddii xun yahay sidoo kalena isbedeli doono adigana harka halkaasi ee laga doonayaa inaad maqaamkaasi dhigto ninkaada haddii si walba uu kugu xunyaa isku day inaad bedeli karto ilaan habeen ilaan dumar ilaahay kaa dhiga wax walba waad bedeli kartaaye daaxi saaxiibtinimada qofka ugu wanaagsan inaad markaasi noqotaan qalbi wanaag wax walba dhammaan way wada wadaagsan yihiin qofka qofka kale inuu reerkiisa ama qoyskiisa ku dhaqo saaxiibna qofka kala dhigto naf hore ah noqo ama qof naf naftiisa hore ah xoolo qofka aad doonayso inuu noqdo saaxiibkaaga dhabta ah nolosha tilmaamahan labada qof anan kama hadlin laba nin kama hadlayo saaxiib iska dhigana mise laba gabdhood ani waxaan ka hadlayaa qoyska dhigaysa saaxiib markaan ku leeyahay waa xoolo qofka aad doonayso inuu noqdo weliba jiilka iminka taagan jiilka iminkan dunida joogo dunida iminkan casriyooda dhegaysa wax waliba waxay noqdeen heer inuu isbedelo sidii horena in laga soo gudbay oo casri aan weliga la arag lagu dhaqmayo waxaa lagu leeyahay naf hore oo naftiisa hore noqo ama labada qof inay naftooda huraan wuxuuna qofka aad doonayso inuu noqdo saaxiibkaaga nolosha tilmaaman waa inaad markaas ogaataa kaalintaa uu kugu buuxin karo haddii aa xal adduun ama dhib iyo weliba dhaawacyo fara badan ama wax weliba noloshaada ku imaan karo farxad darri nolosha ay markaas nolol kale ama nolol wanaagsan aad heli karayso u noqo inaa qofka nafsadaada u huri karto ma noqon karaa qofkaasi in barwaaqo barwaaqadaad dihinaysaa uu ku soo galaanbaa gurigaasi reerkaasi ku fahmi karo unana hoftiisa u hori karo qofka haddii qofkaad eegaysaa laba qof waxay isku dhali waayaan tusaale waa tusaalean usoo qaadanaya intaan ubad aan dhalin ilaahay subxaana wa tacaala ayaan saaka uga baryanaa in ubad kheyr qaba uu siiyo kuwa isla jooga ubad farxad leh qalbigoodan ammaan hanuuniyo ayaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryanaa dhegaystayaal saaka tusaalaan usoo qaadana laakiin haddii ubad labada qof isan isku dhalin saddex sana afar sana shan sana ay wada joogaan waa laisku dulqaataa dhashana rabbi baa hayaa laakiin waa qofkii nafsadiisa u hore laakiin labada qof haddii nolol ay ku saaxiibtimeen isna jecel yihiin halkaas ay ku wada joogaan reerkooda qoyskana kusii wadanayaan waxaa suurtagal ah midkooda naftooda ama laf labada qof ay isku huraan nolosha aysan qofka qof kale uu dunida ku cilaynin haddaba qodobka tobanaad dhegaystayaal waa howlkar waa kan ugu dambeeya dhegaystana saakaan kaga hadlaynay waa qodobka dooda qofkaada dooro halkaada dooro niyadaada dooro dhegaystayaal inkastoo dhegaystayaasha kuwa qeybaha dambe iga soo gaaray ayaan sidoo kale u dulmari doonaa laakiin aan dhegaystayaasha intay la socdeen ayaan u dhammaynayaa haddaba waxaa lagu leeyahay howlkar maxay tahay qofka howlkar ah dumar howlkar ama la arkaya ha way tuuran yihiin haddaba qof howlkar ah waa waxqabadka iyo weliba dadaalada leh waxa uu kaa caawin karaa in aad arrimo badan iska kaashataan howl badan oo aad u baahan tahay qabyadooda dhammaystiri karaysaan waa qofka howlkarka waa qofka aan jiljilcisaneyn waa qofka kakana ah waa qofka wax waliba bedeli karo waa qofka isku dayi kara in nolosha wax horisare ay ka gaarto waa qof kartila ah oo markaas cajisaynin waa qof gurigeeda laga dareemayo ama ninka sidoo kale gurigiisa laga dareemayo waxaa laga yaabaa labada qof ay guriga ku wada nool ama qoyskaasi ku wada dhaqan inay gabadha ka karti badan tahay ama howlkar howlkar ay tahay gabadhaasi ninka laga yaaba inuu iska yara liito ama waxaa laga yaaba qoyskaasi in labada qoys ee ninka iyo gabadhaba labadaba ay kala daran yihiin howlkar ilaahay ka dhigay laakiin waxaa laga yaaba haddana gabadha inay hoosan howlkar ahayna ninka howlkar yahay ayada wixii loo dhiiba haddana sidii larba aysan u samaynayn waxaa laga yaabaa in aad isweydiiso sidee lagu heli karaa qofkaas ama suurtagal ama ay tahay in aad qofkaasi oo kale heshaa waa qof nolosha howlkar ah sidee lagu heli karaa ama qofka niidah wanaagsan siduu ku heli karaa inuu qofka kusoo qaato kuna soxusho ama siduu arrintiisa kaga dhiidhiyo uu qofka dooran uu noqdo dooran waa inaad doorataa qofka dooran waa inaad niidada aad ka doorantaa adiga marka hore aad ka soo qaadataa kana kuna xasishaa wax weliba ilaahi subxana wa tacaala qaybteeda uu kugu talagalay hadda waxaa markaasi xaqiiqda ah dunida waxaa wada arkaysa wax xumi wax aan xumayn midda kale naftaada oo aad ugu sheegtaa oo aad markaasi ka dhaadhicisaa haddii boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay dadka yihiin kuwa wada xun midka soo hadhay ee boqolaad waa kan wanaagsan haddaba adiga niyadaada gasho oona u dadaal inaad markaasi ka bareedhayso sida aad ku heli lahayd qofka adiga ka kanka ah qofka qofka noloshiisa ku xuli karo kuna dhisan kara dhegaystayaal haddaba dhegeysta haddii aan saaka waxyaalaha aan ka hadlayno ilaa iyo toban qodob ayaan kaga hadlay dhegeystayaal fara badan way dhegeysanayaan hadda waa sida qofka qoyska wuxuu ku dhisi kara kuna wadi kara hal qalbina ay dhammaan ku wada ahaan karaan waxaan kaga soo hadalnay ilaa iyo toban qodob waxaan isla fiirinay dhegaysaal ugu horrayn naftaada baro adiga intaada markaasi wax samaynin baaritaan xoogan ku samee nafsaddaada intaada nolosha u sii dhaadhicin oo qofka markaasi aan lamaano la noqonin qofka sidoo kale saaxiib aan la noqonin sidee nafsaddaada ku baran kartaa waxay sidoo kale nafsadda qofka oo ku baran kartaa waxaad necab tahay iyo weliba waxaad jeceshahay oo waxay markaasi ku wanaagsan tahay inaad waxa ku lidato waxaad markaasi ku sahlaysaa inaad doorato oo aad hesho qof aad isfahmi karaysaan kulan dabeecad ah iyo weliba kula dhaqan iskuna aragti tihiin tan labaad waxaan isla fiirinay dhegeysa hal waxaan ka doonaynaa dhegeystayaasha u sheegay hal qodob keli inaan ka soo qaadano iskuna xolanno qof waliba fikirkiisa dabcan aan ku dhegeysanayaa waxaan ku dhaweynayaa dhegeystayaal qofka aragtidiisa fikirkiisa kama dhex galaya laakiin qodobada hal ayuu ka dooranaya kuna xulanaya bal inta qof uu markaasi dooranayo aqoon qofka inuu dooro qof aqoon leh si aad markaas ugu dayato waxna uga barato waxna uga fahanto una hogaansato waxyaalihii markaas aad ka barato waa laba dhinac ninka waxaa laga yaabaa gabadhi in wax ka barto wuxuu gabadhi ka barto inuu ka hogaamiyo gabadh aqoon leh karti leh fahan leh haddii aad heshay markaas waa tan lagaa doonayo inaad xulato qof aqoon leh waxay markaasi ka dhigan tahay inaad heshay qayb weyn oo noloshaada ka mid ah qofka aqoonta leh waa in markaasi yahay mid ka faa'iidaystay oo naftiisa iyo weliba tan kaleba markaasi ku tari karaa sidoo kale waxaa ka mid ah dhegaysaa qof allah ka cabsi badan raaso qof allah ku xidhan si aad dabcan nibaantaada usii weynaato dhegaystayaal oona uga gudubto qofka hadduu yahay mid allah ku xidhan weliba waxaad markaasi ka faa'idaysaa inaadan ilaahay xasuusato oo aad markaasi ku xidhnaato howlgalaba wax weliba dhamina wax weliba dhamina sida aad jeceshahay ku wada ahaataan haddii aad qof ilaahay dartii u saaxiibtaan oo aad walaalnimada ku saaxiibtaan waa inaad saaxiibtinimadaas ka dhiidhisaan sidoo kalena qof wanaagsan aad kugu noqoto oo reerka aad ku saaxiibtaan waxaa sidoo kale ka mid ah dhegaystayaal kalgaceel qof kalgaceel leh oo dadka jecel soo dhoweyn wanaagsan weji furan farxadduna ay markaasi dushiisa ka muuqato laga dhadheehan karo qofka kalgaceel markuu reerkiisa u muujinayo kuna wadi karo reerka habka u wanaagsan ogsanoo dhegaystayaal waxaa isdaba socdaan kalgaceelkii aqoonta haddii qofka markaasi aqoon usii dheer tahay una fahmayo kalgaceel ayaa sii weheliyaa dabeecad ayaa sidoo kale ka mid dabeecadduna waa tan ugu muhiimsan ee labada qof isku xidhan xiriirkooda inuusan jiraan suurtageliso qofka dabeecadda wanaagsan oo aad hesho wehel saaxiib iyo walaalnimo aad ka dhigato waa in markaasi waxay ku dhexalsinaysaa inaad markaas isfahamtaan oo aynan abidkiin wadaagto ama wadaagtaan nolol aad markiis weligiin aysan arkin dhegaysan waana midda marka ku hogaamin karto qofka nolosha inuu qayb wanaagsan uu ka gaaro dhegaystayaal iskuna aruursada dhegaysta qofka xanaaqay weliba xurgufta dhexdiina taaganna waxaad ku dabayn kartaan dabeecadda wanaagsan aada leedihiin ilaan qofka hadduu dabeecad wanaagsan leedahay gabadha dabeecadda wanaagsan leedahay weliba qof waliba wuxuu ka codsadaa weliba qof uu jecel yahay inuu helo gabar dabeecad wanaagsan han iyo himilo dhegayso qofka aad dooranayso inaad rabto inuu wanaag ugu wanaagsanaado nolosha dib ay dhib iyo weliba dheefba waxaa wanaagsan inaad ogaato inuu hadaf iyo horumar leedahay haddii uu yahay qof leh han sare higsigiisa uu fog yahay waa nasiib uu alleh markaasi kula kulansiiye dhegaystayaal waxaa hadda inii sheegay dhegaystayaal warkeena soo kala dhexgale ilnaba qof ay halkan ku wada saaxiibeen sidoo kalena ku wada heshiyeen nolosha waxaana kadib ilaahay siiyey saddex xaruur nairobi ay wada deganaayeen maalintii xigtana gabadha intaasi wakhtigii is arooseen ilaa iyo saddexda cadhug ay ka dhalaysay waxay gabadha aruurinaysaa lacagta wadaadka ama ninka uu dhiibaayo ila soco dhegaystayaal ninka waa dabcan markii lagu leeyahay han iyo himilo iyo weliba waxaad wada socdaan howlkar waa han iyo himil iyo howlkar ayay markaas wada socdaan gabadha waxaa markaasi dadaashay dadaal waxay samaysay waxay iibisay dhul ama buloot ayay iibisay gaariso ku yaallo waxaana kadibna dhistay saddex qolo iskudhexdhiis ah ayay samaysatay deerna waad xiratay gurigana way hagaajisay alaab ayay ka buuxsatay maalin ayay ka codsatay ninkeeda inay markaasi ka codsato inay safar gaaraan gaariso ay ku tagaan reerka halkaas ay sidoo kale soo arkaan in muddo aysan soo arkin waxauu ka codsaday inay bisha markay u dhammaatay fasaxu reerka shaqada ka qaadanaya kadibna uu kaxayn doona iyadii carruurteeda waa lagu heshiiyey kadibna waa la baxay gurigi baa la tegey hal maalintii markii habeenkii la tegey waa la joogay maalin sabti ah khamiis aa reerka laga baxay jimco waa la iska jimcaysay sabti ayaa gurigii la aaday haddii gurigii la aaday ay dhistay gabadha waxa u dhahay gurigan muxuu yahay kan waxay dhahday waa kaadi gurigaada waayo oo yaa leh yaa ku siiyey waxay dhahday saaxiibow axmedow soo dhowow wuxuu dhahay walaale waan dhowahay wuxuu dhahay guri waxay dhahday gurigan aniga ayaan dhisay waxaana ku dhisay lacag adigaad isiin jirtay ama lacag aad biil igu dhibi jirtay ayaan in yar in yar u dhuri jiray waxayna gaartay intaasoo lacag ah waxaana iibiyey dhulkan waxaana ku dhisay dhulkan waxaana ku dhisay gurigan saddexda qol ah deertanna waan ku xiray waa guri qurux badan wuu aad buu layaa wuxuu ku dhima qofkan aniga dunidan ayaan ka haystaa qofkan sidan markaas ii ilaalinayo iyo aniga kurbada iyo waxyaalaha reerka iga haya waxaana mar waliba ka cabsoon jira anlaha reerkaada waxla-aan kaa noqonin ilan ayadana waxay markaasi hadafkeeda nolosheeda ahayd sidii reerkeeda herumar ay ku gaarsiin lahayd iyo weliba in guryada kirada ay ka gudubto degto mid ayaday leedahay kadib waxay kaga codsatay axmed inay shaqadiisu iska siibatay nairobi halka ay ka codsatay in caruurteeda iyadana markaasi ay soo baxayaan gaariso iska degayaan noloshoodana halkaas ay kasii badan ay kasii ambaqaadayaan axmed waa kula heshiye wuxuu dhahay waa diyaar walaal waad mahadsan tahay saaxiib wanaagsan baa tahay gabar kartilah tahay gabar hantilah gabar kakan baa tahay waa kuugu faanaan saaxiib waa gabar markaasi garab staagtay ninkeeda waa gabar markaasi kartinimaday tustay waa gabar halkay ka gaarsiisan tahay ninkeeda ay dareensiisay waxaa markaas ay ku beertay kalsooni iyo weliba waxay ku beertay dabcan kalgaceel nolol wanaagsan waxayna markaas noqotay mid ay dabcan nin gabadhii uu ka bartay waxyaalo fara badan wuxuu ka bartay sidii wax loo aruuriyo sidoo loo kaysado wax sidoo kale horumar lagu gaaro waxaa sidoo kale dhegaysaale u fududaysa waddo kale isku aragti ka hor intaadan dhibayso qodobka toddobaad isku aragti ka hor intaadan la samaynin xidhiidha saaxiibtinimo ah ama wehelnimo aad qofka aad ku wada heshinin fikir oo aaminsan tahay inaad argaada ku qabsato waa in ahaataa mid kula aragti ah haddii aad aragtidaada tahay mid markaasi ka fogta xaqiiqda ama ayadan isla joogin ama isla jaanqaadi karin waxaad aadays waxaad markaas adkaanaysaa wada wada wada joogiinah ama wada noolaashihiin ayaad adkaanaysaa waxaa markaasi qofka laga dana inaa isku daybal at least wax yar inaad ku fahamto qofka isku aragti aad noqon karaysaan qalbi wanaag yaa laga doonaya qalbi wanaagsan in qofka qofka kale uu ka dareensiiyo qalbi wanaagsan waa tilmaamaha ka mid a tilmaamaha ugu hor haldoorsan ama ugu haldoorsan ee lagu doorto qofka kasta ama xidhiirka idin dhex marayo siiba waxa aad ugu muhiimsan yahay saaxiibka aad rabto in aad nolol wada qaybsataan qofka aad dooranaysaan waa inuu noqdaa qof qalbi ballaadhan qof qalbi nadiif leh kana fog xaasinimo iyo weliba xuqdad iyo weliba wax usii dheer qofka qalbiga wanaagsan ee aad doonayso waa qof markaasi jecel horumarin karo noloshaadana heer sare gaarsiinto ka farxiyaa badbaadada sidoo kale isku day inuu ku badbaadiyo noloshaada wax waliba ka dhigi karo mid aan murugaysneyn dhibkana iyo dhaawacyada kala duwan kula qaybsan kara heersana ku gaarsiin karo waa qofka daacadda ah waa qofka keliya ah markaasi xidhiidhka wanaagsan aad ku samayn karta kuna horumarin kartaan qoyskaada kan weliba ishukaansanaya kan reerka imikan leh oo dhegaysanaya ama gabadh ay dhegaysanayso reerkaada wuxuu ku wanaagsan yahay qalbi wanaag inaad ku wada kuna dhaxli karaysaan naf naf laba qof oo nafta isku huray sidee iskugu hurayaan nafta ku xolo qof aad markaasi doonayso inuu noqdo saaxiibkaaga nolosha tilmaaman waa inaad markaas ogaataa kaalinta uu kuga buuxin karo haddii aad xal adduun oo dhib markaas iyo dhaawacyo kala duwan aad qofka farxadda nolosha kaga hormari karin waxaa markaas laga doonaya ama sidoo kale inagu hormarinin waxaa laga doonaya qofka inuu kaa badbaadiyo sidoo kale inuu kugu hogaamiyo nolol wanaagsan oo qofka markaasi uu naftii uu kuu huri karo waxyaala fara badan ayaa qoyskasu la soo darsaa waa laisku samraa waa laisku dulqaataa laakiin samarkii dulqaadka hadduu kaa yaraado waxaa markaas noqonaysaa qofka inuu qof xun noqdo qof sidoo kalena uu meel xun kaaga tego laakiin nafti haddii gabadha nafta u horaysa ninkeeda ninka sidoo kale gabadha u horaya naftiisa waxaa markaas halkaasi ku badbaadaya sidoo kalena isku sii jeclanaya iskuna dulqaadanayaan iskuna baryayaan iskuna ducinayaan muriliba inay labadoodasan kala tegin waxaana sidoo kale dhegeysa marka labada qof aysan caruurta isku dhalin ama caruur aysan isku dhalin waqti ayna joogaan ama ama afar sana ama shan sana waxaa adkaanaysaa labada qof inay kala nusqaamaan laakiin nusqaan labada qof ma soo gelaya wuxuu qofka qof kale u naxaya u danaynayaa ina noloshii macaanta badneed quruxda badneed ay dhammaan wada dareemayaan ninka sidoo kale sidaasuu dareemayaa howlkar ayaa sidoo kale noogu dambaysa dhegaysaal waa qofkii qofka howlkarka ah waa sidai waxaa laga doonaya howlkar ah gabar howlkar ma la arkayaa maxayna reerka kusoo kordhinaysaa waana sidee mowqifka iyo weliba ninka rajada uu ka qabo sida markaas reerkiisa ku qurux badnaan karaysaa haddii howlkar uu helo qof howlkar ah waxqabadka iyo weliba dadaal leh dadaal leh waxa uu kaa caawin karaa inaad markaas arrimo badan isku kashataan howl badan aad wada markaas u baahan tihiin aad sidoo kale noloshiina ku qabsan karaysaan kuna horumarin karaysaan waxaana qofkaas murilba ku baltamayaa kuna fikirayaa in noloshiisa heer sare ay ka gaaraan qoyskaasi sida uu ku maridh lahaa kuna fidi lahaa kuna ballaaran lahaa bal ka waran haddii gabadha horkar ay noqoto ninkan uusan horkar ahayn bal ka waran labada qof haddii horkar wada noqdaan gabadha iyo ninka bal ka waran haddii gabadha horkar aysan noqonin ama ninka horkar uu yahay laakiin labada qof haddii mar qof uu ka soo baxo halkaasi reerkaasi ama qoyskaasi waxay noqonaysaa reer aad wanaagsan haddaba sidee markaasi qofka uu qofka kale ku hor dooran karaa waa dooran tahay laakiin sidee ku dooran tahay qofka uu ku dooran yahay maskaxdiisa uu kugu dooran karaa qofka reerkiisa uu ku wadi karaa halka shay dhegeystayaasha aan ka doonaya ama laba shay inay iisoo qaataan tusaale qodobada markaasi aan iminka dareerinaya dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barnaamijka barnaamijka waxaan ii daadiinaya nil socodsiina anigoo ah yuusuf bakad dhegeysan adayna xubin ama kaalin ayaa ka qaab qaadanaysa si fikirka dhegeystayaasha aragtidina dhammaan aan wada dhegeysan u wada maqalno fikirkaada dhammaan aan wada una- un- una tixgeliyo cid waliba cid waliba fikirkeeda ma faragelinaya dhegeysta laakiin waxaan ku mudanahay ee sidoo kale aan ku mud- aan aan ku soo dhaweynaya in aan tixgeliyona dhegeysto haddaba waa cidee cidda markaasi qofka reerka uu ku wadi karo kuna dhisi karo labada shay ama qo- si aad ugu soo xirato qofka waxaa dafqa ma- ma- waxaa laga doonaya naftiisa marka hore inuu barto intuu qoyska baranin ama qoys u gelin mise qofku waxaa laga doonaya inuu aqoon lahaado mise galgaceel mise dabeecad mise han iyo himilo inuu qofka lahaado isku aragti labada qof may noqon karaan qalbi wanaag la- labada qof may yeelan karaan yaa laba qof oo nafta ula- isku huri karaan maxayna iskugu huri karaan labada qof ee guriga reerka wada jooga howlkar labada qof may yeelan karaan gabadha iyo ninka waa tee tan ugu wanaagsan ee reerka loogu wadi karo lagu dhisi karo looga gudbo marxalad kadib ee dhibaato ee reerka soo la soo darsi karo oo xumaato iyo weliba kala fogaan ka keeni kara loogana fogaan karo in reerkaasi ay ku dhismaan kuna h- hirgalaan kuna f- noqdaan reer qiimo leh dhegeyst eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhegeystaan meel walba aad joogtaan star f m arrimaha qoyska ee dhegeysanaysaan khamiis weliba aad ka dhegeystaan idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dooro qofkaada laakiin maxaa ku dooran kartaa qofka laba shay iga tilmaam waxyaalihi markaasi aan ku dulmaraya dhegeystaha khadka telefoonka ku jira walaal soo dhow ku Salaamu salaamaya calaykum.
waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa cismaan iskasoo cusmaan sheekh maxamed soo dhowow
waa dhawaa mahadsan tahay waa waa ku dhegeysanayay aad iyo aad
anu afar shay baan kusoo qabanaya laisku fahmi karo aad iyo aad
gabadha iyo ninkeeda horta marka hore waa inay aqoon leeyihiin mhm
waa loo baahan yahay laba inay aqoon leeyihiin aad iyo aad kastoo barnaamijka ka badan aad gabadha saaraysa gabdhaha saaraysa mhm
gabadhu waa inay aqoon leedahay aqoonteeda diinta islaamka u badanta mhm
maxaa yeelay nabigu calayhi salaam markii uu ka hadlayay gabdhaha la guursanaya afar baa loo guursaa buli mhm
inay quruxsan tahay inay maal leedahay inay xasab reer wanaagsandaas inay diin leedahay mhm haddayna diin lahayn buu yidhi tariibad iyo daak gacantaada wada ku dhacday gabadha haddayna diin lahayn ninka gabadh diin la guursan kaarda ku dhacday mhm
haddii marka laakiin dabeeco wanaagsan leedahay oo qofku waa wax la bari karaa dabeecadaas lagu dhaqmi karaa mhm
waa inay horta nolosha ka fahmaya qanaaca isku qanacsiin iyaga oo tawfiiq leeyihiin wey aad iyo aad way iska fahmi karaan nolosha guriga oo mhm reer isku meel waxwad inay yihiin wey mhm wiilka intaan ka dhigano ilmaha intaan ku biilano intaan aan meel dhigano laakiin hadday yihiin laba qof oo kala soco mhm weligood meel waxba mana isfahmi karaan nolosha waa adkaanaysaa aad iyo aad
waxaa weeye markaa khaas ahaan waxaa la yidhi ninka hadduu shaqaynayo oo dadaalahayo gabadha waa aad gabadha aad lahay guriga taa iska dhis mhm Ee taasoo kale waxaa leeyahay karama allaha barakeeya leeyahay aad iyo aad gabdha waa inay saas ku wada maydaan xitaa een, cusmaanow xitaa may dareensinin xitaa ina lacag aruurinaysay dhulkaasi waxa dhanna warkama wahayin xilaa guriga ee dhisaysa xitaa warkama wahayin yaaba heli kara taasoo kale waxaa weeye waa gabadha ugu wanaagsan allaha barakeeya leeyahay weliba gabdhaha kale ha ku daydayan aad iyo aad inta badan ragga bay dadaalahayaan wax kaalmayna gabdhaha waaba yaryihiin baa leeyahay mhm
biilka ku adkay lacag badan ka qaad iyo ka aruus kuwa waxaaba la sheegay intay lacag ka qaateen ka aruusray mhm ka tahriibayba mhm
marka dahab ii gadiyo reerkeyga intaasoo faraha badnaa isii iyo laakiin gabar mustaqbalka reerkeeda iyo caruurteeda iyo ilmaheeda iyo meesha labadeda ka fakirayso dee waaba yar taafilayaa marka waxaan leeyahay aad baad u fiican tihiin gabdhuhu soomaaliyeed ha ku xidhaada raggooda raggana gabdhaha wanaajiyeena qanaacadna waxa midda kale gabdhahu waa inay diin leeyihiin ragganu diin leeyahay ama dabeeco wanaagsan leedahay nolosha laiska fahmi karo oo la qanacsan yahay marka intaasaan kusoo koobi lahaa anugu aad baad mahadsantahay cusmaan shukran waa tahay dhegeystahaasi cusmaan aad buu mahadsan yahay sida quruxda badan fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay dhegeystayaasha kale qaadka telefoonada soo dhow walaal magacaaga aawa deqow garmaqaati wajow raamo gaaraan qodhi deeqow haye
xaye saaxiib waa ku salaam marku horeysa maraamaa ku sugan tahay
waa deqow garmaqaati wajow raamo gaaraan qodhi Haye.
kulusaal aada iyo aad
marka barnaamijka daanu guda gala Mhm.
iyo horta labada ruux markay guriga la joogaan oo ay isqabaan horta marka shayga koowaad waxaa waa inay labada qof iswaafaqsan yihiin oo is aaminsan yihiin horta
Een, barnaamijkii mala socotay deeqow garmaqaate faa-iidan ula socday okay qodobada aan soo qaatay laba iyo saddex ka qaado marka
marka horta labada qof waa inay is aaminaan aaminitaan anika ma hadlo meesha kumana jirta aaminitaan deeqow haddaad barnaamijkii la socotay faa-iidan ula socday saacad haddii aniga aaminitaan meesha kuma arkin waxaan kaga hadlaya ma fahmaysaa waa ogyahay waa ku fahansanay yuusufo waa ogyahay aniga sidaas caadian ula socday aye saaxiib aye
horta dadku waa inay ayaga ay diin leeyihiin oo ay aqoonta ay leeyihiin labada qof aada iyo aad
waa haddana inay is aaminaan aada iyo aad
waa inay wixii dhibbii dheerba ay haddana ay isu dul qaataan oo yacni waasaan waasaan ay dhaheen Mhm.
mideeda kale waxaa waa howlaha guriga wixii ka dhacay inay iyaga keliya ku koobnaadaan aada iyo aad
wixii yeelo la aruurinayo waxaasna inay iska warqabaan laakiin beriyaha waxaa u socota Mm.
iska jir waxa la dhahaaba qofku waaba guulowsiyiin oo maxaa yeelay waxaa la yidhi numidow garla ergeedana garla Aha.
dadkii aaba kala guulowsinba qofka hadiiba kana baxay kaa xiranta kana ay bax kaa xirantahay Aha.
aamin ma imaanayaba haye
marka saaxiibo waxaa waa marka hadda Ninkan adiga waa- waa- marka hadda kee markaad dooratay ma waxaa dooratay qofka inuu aqoon lahaado mise galgaceel mise ugu hore nafta qofka inuu barto mise dabeecad mise hanti iyo himilo mise isku aragti inuu qofka wada noqdo mise qalbi wanaagsan mise qofka nafsadiisu qofka u huri karo howlkar waa sidee Horta qof- maxaa dooratay adiga qof- hadda adiga garmaqaate oo ila hadlaysa oo keliya haa qofka waxaa inaad horta naagta inay aqoon yani aqoon waa iska fiicanta laakiin naagta inay aqoon weyn sii lahato oo aqli weyn sii lahato ma fiicna maxaa yeelay naag aqli leh waxaa la dhahay geed gar kama fadhiisanaysi waa inayna doqon dhaheen laakiin aan yar kasgaamnaa
haye aada waa maxaa yeelay maxaa yeelay gar geed in lagu fadhiisto odanimo looma wadanayo inay yar kasgaamnaato wa hadda gabar haddii aqoon leeda wax fahmayso maxaa u diidaysaa reerka inay waa taa garmaqaate wuu mahadsan yahay walaal soo dhowo magacaaga
alow baasho macalin garawe qurashii jooga waa baashow Ethiopia.
baashow haye baashow maxaa ku daraa baashow he
baasho macalin garawe qurashii jooga waa itobi macalin garaad haye
aa fere horta bilcamaha markii la guursanaa horta midda ugu horreysa waa in la saameeyo laska ilaaliyo haye
midda labaad qofka haddana waa inaad qof diin leh aje haye
qofka haddii qof diin leh aje ixtiraamka dhammaada horta waa waa waa waa fahmaa kow adigana dhaqashada adduunka oo dhammaada kuu sahlaanaysaa aada iyo aad
gabadhaas aabeed mid gabadha waxbarno ee maaragtay aas aas aadaabin hadday Mhm.
adigana dhaqanka waa ku dhibaa tabarnu heli maysa marka maxaa leeda marka adiga hadda
aniga naagaha haddaa la guursanaa la iska ilaaliya na gabdho fiican oo wanaagsan ha la ani marka guursanin.
ani marka waxaan lahaa gabdhaha laiska ilaaliya miyaan lahaa marka waxaan ka hadlayay tan maxay tahay tan- tan isaakay ha laiska ilaaliya gabdhaha maan lahaa
maya hadda soo maaha waryaa baashow baashow barnaamij- baashow baashow macalin
Ah, reer ma leeda adiga
ah Ay- okay qofkaada maxaa ku wada heshiisaan
ya maxaa heshiiskan in dhex yaalla muxuu yahay qofka waxa qofka qof kale uu ku fahmi kara maxay tahay dhexdiina dhex yaallo ma qofka ma qof wanaag qof wanaagan dhex yel ma qof wanaagsan qof qalbi wanaagsan miya
haa wanaagan dhex yel ma qof ho- howlkar miya
Ah, ah, Maxaa- howlkar miyaa marka maxaa reer lagu wadi karaa maxaa reer lagu wadi karaa waxa reer lagu wadi kara maxay tahay hal shay ii sheeg reer lagu Dhex wadi yaalo.
karo
reer waxaa lagu weli karaa debci aa lagu weli karaa iyo wanaag iyo diin aad waad mahadsan tahay ninkaasi baasho u mahadsan yahay dhegeystaha dhegeystayaal waxaan barnaamijka kaga hadlaynaa diiradda ku saaraynaa qofka aad dooranayso waa qof markaasi dabeecadahan iyo akhlaaqdan iyo waxaan dhan ina qofka qof aad ku wadan karto kuna xulan karto qof ma yahay qof ugu horreyn nafsadiisa ama naftaada baran karo ama qof nafsada qofka isku dayi karo inuu gabadha tusaale inay barato ninkeeda waxyaalaha ay ka baran karayso inay wax ka barato at least inay wax yar um ka barato ama ninka sidoo kale gabadha in wax ka baro teeda kale waa tan labaadee qofka qoyska ma lagu wadi karaa qofka alla kacabsiga badan in reerka uu sidoo kale kusii jiri karo waa tan saddexaade aqoon in qofka aqoon uu lahaado gabadha wax kale ay kaga fahamto ninka sidoo kale uu ka fahmo aqoontooda reerkaas in lagu sii dhiso tan afraade waa kala gaceel reerka hadduusan kala gaceel jirin isku maxaba marxabeen isku soo dhowaan laabsiin isdhunkasho waxaasoo dhan reerka hadduu ka jirin waa kalgaceel darro halkaas kalgaceel ayaa ka maqan waa tan shanaad waxaa lagu leeyahay gabadha waa inaad dabeecad lahaato sidoo kale ninkan waa inuu dabeecad lahaado labada qof waa inay halkaasi ku wada heshiiyaan saaxiibna ku wada noqdaan reerkooda ku dhistaan dabeecad suurtagelinayso in reerka xidirdad fara badan uu sii yeesho waa dabeecaddeeda waa tan lixaade waxaa lagu leeyahay han iyo himilo waa inay qofka ay noqdaan waa labada qof qofka aad dooranayso ee aad rabto in markaas nolosha wadaagtaan ama qofka nolosha la wadaagtayba dhib iyo dheefba waxaa wanaagsan inaad ogaato in hadafka iyo horumarka uu leeyahay haddii uu yahay qof leh haan sare ama haan sare uu leeyahay higsigiisu uu fog yahay waa nasiib iyo ayaan allah markaasi kula kulansiiyey uuna ku siiyey lagana doogo qofka inuu heerkaas uu ka gaaro qofkaasi ama labada qof ay ku wada heshiiyaan isku aragti labada qof isku aragti ma noqon karaan reerkana kuma wadi karaan qoyskana may ku dhisi karaan hadday labada qof isku aragti yihiin qalbi wanaagsan haddii gabadha qalbi wanaagsan tahay mise ninka qalbi wanaagsan yahay tilmaamaha soo bixi kara maxay yahay reerkaasi ay ku dhaqi karaan kuna wadi karaan burburna kaga ilaalin karaan labada qof oo nafta isku hore waa gabadhay ninka see nafta iskugu hori karaan iskugu dulqaadan karaan una buuxin karaan meelaha banaan oo duldulalada ah sidoo kalena howlkar waa laba qof howlkarkooda gabar howlkar ma leedahay nin howlkar ma leeyahay reerka howlkarka muxuu kusoo korina una faa'iideynayaa maxaan ku qaadan karnaa oo reerkan ku dhisi karnaa kuna wadaajin karnaa ugana ogaan karnaa kana gudbi karnaa marxalad weliba reerkaasi ku soo gudbo ama lasoo food saaro in reerkaasi uu ka noqdo reer ka madax badaan dhibaato weliba intay howlahan ay taagan yihiin laakiin waa sheegay sheega ugu muhiimsan ma howlkar baa ma nafti huraa ma qalbi wanaagsan baa ma isku aragtibaa ma han iyo himilaa ma dabeecad baa ma kalgaceel baa ma aqoon baa ma qof alla ka cabsi ballaha ma ugu horeyn nafta qofka nafsadiisa waxyaalaha u baray miya oo baritaano uu ku sameeyey nafsadiisa wuxuu jecel yahay wuxuu necab yahay wuxuu reerkiisa ku wanaagsan yahay waxaasoo dhan ayaan saaka dhegeysta barnaamijka kaga hadlaynaa si looga gudbo marxalad weliba reerka qoyska lasoo darso dhegeysa dooro qofkaaga qofka kugu fahmi karo howlihii iminkan aan soo sheegnay kuna faahfaahinay dhegeystayaasha qadka telefoonka dhegeystaha soo dhowow waan ku salaamaya magacaaga halow star f m halow star f m
waan ku salaamay walaal magacaaga
waa maxamed oo kaala hadlaya magaalada baneeri maxamed waxaan kugu daraa
waxaad igu dari inay qofka asaga is- is aaminsan yahay markuu hore maxamed magaca maxamed iyo
maxamed xuseen maxamed xuseen soo dhowow saaxiib
qofka waa markuu hore inuu asaga isku kalsan yahay is aaminsan mhm
qofka kale uu uu la xiriirayana qof kale siri laakiin waa soomaali waxay dhahay kabti iyo kala tuurto iyo bilcaan u kala baxda kabta iyo kala tuurto haa haye marka tee waan ka hadlaynaa marka saaka anaga
marka kabti inay noqoto waay oo wixii aad soo qaado ay maaragta ku xafid mhm
Ad- adna waxay aad keento ay wixii aad keento aad ku aaminayso mhm
iyadana waxay aad keento adoo ay ku xafido oo maaragta ay ka ay sii kala tuurinoo mhm ciyaalka siisiyo waxay cun- waxa adi cunto iyo waxa iyada cunto un ay ka dhigato iyo waxa meel dhigato aad iyo aad
marka sidaa daraaddeed meesha maxaa kasoo bixi reer kalgaceella mu- isku muujina
aha
waa kaa waa waan ku salaamalaalo aad baad mahadsan tahay saaxiib dhegeysta magacaaga soo dhowow waan ku salaamaya
Hello, salaam. Salaam alaikum.
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu barnaamijka maanta inaan ka qayb qaato mise qadkaa jarrabta fadlan haddaa qadka jarrabta ha isoo wicin dhegeystayaasha kale u daa soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga xasuusi magacaygu maxaa la maxamed cabdullaahi waa barquuqe woodka madogasha maxamed maxamed miya haa maxamed محمد عبد الله عبد الله هاي صاحب سودو وعاكم السلام صاحب اها
انت aad sheegto dhan horta way jirtaa اها
maxaa la yidhi gabar haddee hooye horta waa macalimad aad iyo aad haddee wax baratana waa sheekad اها
marka wax kastoo dhan ba mid ilaahay u bixiyaa jirtaa oo isku fuuqsatay اها dabeecad اها
haddee wax barato oo dabeecad lahayn waa ka kac اها
marka dabeecadaan lehay gabdhaha dabeecadda fiican hala- hala ilaashado warka taasaa taaganta adiga intaasaan taaganahay diinta waa la baran karaa wax kasta xoolaha way iska imaan karaan shaqada waa iska laakiin dabeecadda midtaas ilaahay baa bixiyay taada ciyaar lagu meelay aad baad mahadsantaha saaxiib maxamed cabdulaahi fikirkaada saliimka ah daacaddu ninkaasi xushay uuna mahadsan yahay waana dabeecadda waana shay dhegeystayaal isku keeni karta wax waliba wax waliba een, reerkana ku dhaqi karto suurtagelin karto in reerkaasi ama qoyskaasi u noqdo qoys ballaaran dhegeyste walaal soo dhowo magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam walaal magacaaga
ورقية بارسة ruqiya maxaan kuugu daraa
أخي إبراهيم ibraahim haye soo dhowo
waxaan dhahay walaalkay horta laba qof oo fiican oo karti leh horta isma alaa isma helaan aala sababtu maxay tahay waxay u tahay yacni qof gabadha hadday iyadoo dabeecad leedahay wiilba waa laga yaabaa inuu dabeecad lahayn Mhm,
sideeda waxay cidi laga qabsadaana labada qof inay wada tashtaan oo meel fadhiistaan aad iyo aada u fiican mhm,
haddaa meeshaas tashi jebinoo gabadhana gooni waxeed u wadato wiilkana gooni u wadato cidaas cid yani meel dad meel wax ka soo saari maaha mhm,
marka ninna sidiisaba horta naag baa qabow laga laga rabaa nin inuu karkarta leeyaha fiican oo kulul mhm,
nin kulul waayo ilmihiisii iyo dadkiisii wixii dhan meel buu kasoo saaraa marka waxaa le nin jilicsan ma rabno
yaa nin jilicsan oo fudf- ma- ma fiicna miya marka
nin dilacan wuu jiraa naag dilacan waa jirtaa ninna isku mid maaha naagna isku mid maaha haye
marka ani waxaan dhihi lahay baadeerata gabadha iska jecelaato jeceelkeeda yacni nugeelkeeda nin baa ka kululoo waxay qasaaro qasto marka waxaa leedahay waa gawar horkal horkal inay noqoto haa marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga yaabaa gabadha inay iyada cidda shaqada ka wadato wixii ninka arkayni gabadha aragto gabadha markay iyada aragto waxaanan qabsanayna waxaanan sameynaa lahaa inuu asaga ka hor imaadaa laga yaaba oo leeyahay waxaan nooma fiicne iska daa Mhm,
gabadhana marka ninka hadalkiisa maba yeelaysa waayo iidaa ogey way ciddi ka baahan iidaa ogey marka iidaa daf dhehaysaas wixii ay soo hagaajisanaysa wixii hagaajisan wuu imaana mm, marka waxaan dhihi lahay marka insha allah sabarna waa lagu wadaa cidda markaa sabar iyo iskaashi ha lagu wadaa aan dhihi laha walaalkay waan ku salaam mahadsanid ruqiya ibraahim dhegeystaasi aad bay umahadsantay gabadhaasi sida qurux badan fikirkaada uga dhiibatay walaal soo dhowow waa ku salaamaya magacaaga
عليكم السلام ورحمة الله haye halkay ku sugan tahay
داقة منديرة deeqa maxaan kuugu daraa
داقة محمد haye deeqa maxamed soo dhowow
أنا محلي لها ما بكون في عنب ناقي إني جلعتها haye
ناقي أم هنا لهن وجلعتها عد ما ومعمولي كرتو maxaa ku dhacday imisa jiraan hadda dhaqanayaan reerarkooda oo ay allah lagu wada
يا الله والله قد أدام جلعتها بهذا ما بمحي معمولي سابا نين كابا هير كابا يرون haye
ورد جبر أدك أدك إني هرمر قلت ولا جيابا haye maxaan ku qaadanaa marka gabdhaha
بدنا حلوة قطع هرمر إني جبر دبع لها تاي أو إني مهمر الإير لها هاي mhm, أو إني جلعتنين mhm.
آه فصل دي لأني aad u madsantay deeqa- deeqa maxamed mahadsan tahay gabadhaasi iliba gabadhii kasii horeysay ee, ruqiya ibraahim ee dhanka gaarisa iga soo dhammaan aad bay umaadsanyiin gabdhaha dhegeystaha qadka telefoonka ku jira walaal soo dhowo magacaaga waan ku salaamaya
abubakar caawe maxamed cabdi xadi raamo unbaa maxamed aadan raamo haye
waxaan ku salaam walaal waa kaa qaada saaxiib
anaagar horta kuley ba- meeshan aas-aasta hore laga hadlaa ma ahay dhaqan fiican inay isdhexgalka ama dabeecadda markii lawada kulmo kuley baa gooni laakiin doorashada hore a laga hadlaa malena waxaana waa iskugu jiraan labada qof qofku wuxuu doonaya iyo qofka markuu qofka saaxiibka uu ka dhigto guriga ay- markay labada qof guriga ay wada tagaan saaxiib bay yihiin soo ma ahan horta waxaan u malaynaa waxaan horeyba loo sheegay Aha,
kuley saddex ama afar oo kale maaragtay aa aa laga fiiriya leydi haye
waxaana loo sheegay waxaa wala dhahay ilmahu aayadooda maaragtay marka fasalka door mhm,
waa ku qasbanta saddex ilmaha saddex jeer baa xaquuq uu leeyahy ama afar aha,
marka ugu horreysay horta umada ugu daran waayo ana ka hadla oo hadda na saamayso oo anba waxba la fiirsanayna oo laska fakana oo dirac quraxa la fiirina aha,
iyo mesakan hogo yani quraxda la fiirina magaynaa waxa lama fiirinaaye mhm
gabadha inay hooyo ilmaha hooyadooda fast waa inaad doortid oo fiirisid yani hooyo aad u carruurtaad u xulato waa xaquuqa ilmaha kuu leeyihi Iyo.
midda labaadna waa inaad quraxa ama yani diin ama maaragtay nasab waxyaalo badan baa la sheegay aha
midda ugu horeysa maaragtay lagu liibana waa midda diinta loo liibo aha
Ah, midda ayada haloo laga dayma darnaanay mhm
muddo kalena waxaa waaye dee kolley waxaan u malaynayaa haddii maaragtay dhaqanka markii la wada jirina mhm
ruuxan horta nin walba ilaahay baa maaragtay midna aad adeeg ka dhigin midna jilaca ka dhigin midna maaragtay tabaryar mid dabcaafimo marka qofka nin so- walba da- nin walba dabcadiisa waa in lagu kalaam marka xaalada dabeecad qofka gabadha la soo baxa ku ixtiraam ninkana ha ku ixtiraam laakiin labada qof dabeecadda iskuma qaban karaan oo marka qaar maxamed aadana la soco dabcadda waa inaad ku kalaamto dabcaddaada barato ruuxa labada horta dabcaddaada fahmaan waay mhm
Eh, marka hore maaragtay inaad iska firin waa fiican tahay laakiin haddaad wada kula siini mhm
dabacadii nafteeda maa in laku karaamo ayadan dabacad ay leedahay adigan dabacad baad leedahay nin walba dabacadii inaad barto ruux nin walba dabacadii laku karaamo oo lakusa marka she- marka waxaa leedahay shayga ugu muhiimsan gabadha waa inaad dabeecadda lehato wax walba iska imaan karaan wayna hagaagi karaan haa mahadsanid maxamed aadan dhegeystahaas mahadsanid dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga alo mi maqlaysaa waan walaal magacaaga
walow saqa la yidha waa meel dhexal la yidha isaaq maxaan kugu daraa
walaalow isaaqa la yidhaha isaaq baxliis baa la yidhaha macal- macalin yuusufa
haa isaaq macalin yuusuf halka ku sugan tahay
meel dhexal la yidha halka ka tirsan Itoobiya ku taal etoobiya miya
haa waa la socotaan barnaamijkan filaa ugaas
haa ka qayb qaada marka soona gabagabee soo koob
walaalka ward waxaa la yidhi horta gabadha hadda ka hor waxaa la yidhi aabeed iyadoo reerka facdaa lasoo doonaan lahay aye
marka ma cawa cawga marka imaadaa la yidhi maanta waa lagu soo doonay aye marka ma loo sheegi gabadha
yaa markaasaa loo sheegaya in lasoo doonay haa haye
marka waxay tiri abow ninkina wada sii soo doonan waa lisii haye
marka waxay tiri abow asbah laysoo doono mina siisaynin aana aana dhiminaynin aana dhacmaynin meeshaas ay tiraa la yidhi
aye
duqu markaa naftaa ku weynaaday marka gabadha halkaa karti halkaa halkaa waxaan ka arkaa gabar kartila inay ahayd
haa haye
war abow nin aana dhiminaynin aana dhacmaynin baliisada dhahay nin waaba kari waay waaba qaani waay haye
abow waa nimaas ilaahay kaxligu diin baray dhahad iyo diin haysta waxay dhahad haye
marka ninkiis ilaahay kaxligu wax ku subay dhahad mana dhimana taas intana diintaa yiri hadday isdhac hadday xoolaha laga dhacana diintaada waxay kaaga dhaha dhacmaynin haye
horta walaalow badi hadda dadka isla weli jooga horta waxay isku gafa oo dhamaaladna waa diin diinira horta ugu wacan haye
haddii ruuxaba diin ba-aas haysa diintaasa wax kastaba aad ka xafidaysa markaan oo kalsooni siinaysa horta wax isgafaba lama arkeen mhm
markaan xoogaho ilaahay wax ku yara ruuxaas oo ilaahay wax ku yara abuurin ruuxa xoogaho alla waad wax ku abuurin oo gadhalaalka ee dunyada siraysaa magaana madaxa liisu gelina mhm
markaa kolba waaba aragto dhaldhalaalka dunyadana dhibaad keena mogta mhm
markaa walaalow horta labada meel isa joogta wax kastaba hadaa dul qaataan oo wax xag ilaahay ka imaaday xag ilaahay ka imaaday dhahan horta dul qaataan wax isgafaba lama arkeen aada iyo aad
marka walaalow adduunyada waa uun sabar baa uun lagu dhaqa baa la yidhi markaan hadda waxa kaloo hadda kuwaana malin laakiin horta sabarka aada si fiican laakiin baashaan bilcaantana sabarka ku yiriye mm
marka walaalow raggaa uu ilaahay kaxila waa asbaxa bare waxaan uu ilaha uun xoogoo dhila bal haluusu dul qaato uun ragga ha iska sabraan uu ilaahay wax kaloo haddan ku biyana malaa ku salaama aada baad umahadsantay isaaq een, macalin yuusuf dhegeystahaasi dhanka etoobiya ee dhankada iga soco dhegeysta barnaamijkan soo garan dhegeysaa warkii tobankii baraqnimo ee soo dhegeysten faadumo ibraahim sidoo kale mawliid maxamed shuuri oo mahadsantiin inagna sida qurux badan u dhegeysanaysaan barnaamijka dhegeystayaal taaka qa- arrinta qoyska ansaaka diirada ku saarana kaga hadlayno arrimaha markaasi doorka waa qofka doorsan dhegeystayaal ama labada qof aan dhanka qoyska oo dabcan labada qof siay isku doortaan ama siday ku fahmaan qoyska ku wadi karaan waxay tahay waxyaalaha qaar oo markaas ay ku wadi karaan dhegeystayaal waxay tahay qofka uu horay naftadiisa inuu barto ama sidoo kale qofka kale waxuu kaga barto ama qof alla ka cabsi badan ah mase aqoon leh mise kalgaceel doorasho wax ku wadi kara reerkiisa kalgaceel muu ku wadi karaa aqoonna muu ku wadi karaa reerkiisa qoyskiisa dabeecadda sidoo kale muu ku wadi karaa reerka ahaan iyo himilo muu ku wadi karaa isku aragti muu ku wadi karaa qalbi wanaagsan muu ku wadi karaa nafuro muu ku noqon karaa howlkar muu wada may wada samaysan karaan dhammaan dhegeystayaal labalaba iskaga halkan kaga wada hadlayaan dhegeystayaal bal arrintan dhegeystayaasha bal qasaaka inkastoo u badan yihiin danka dabeecadaha haddaba haddii ay dhegeysta dabeecadda meesha ku jirta waxaa lee wax walba u suurtageli karaan wayna hagaagi karaan laakiin qofka hadduu aqoon leeyahay ka waran aad sidoo kale aqoonta reerkiisa uu ku- uu ku- uu ku wadi karo kuna fahmi karo una si dheer dabeecadda bal ka war qofka haddii aqoonta uu leeyahay sidoo kale galgaceel reerka uu leeyahay laakiin dabeecadduusan qabin laakiin ka war haddii qofka dabeecadda uu leeyahay haddana sidoo kale uu lahayn galgaceel laakiin qofka hadda ka waran aqoontii waxaas oo dhan isku haysay dabeecadaha iyo hamiga himil oo dabcan han iyo himilada isku aragtin ay ay yihiin maxaa markaas imaanaya kuna imaan kara culisyo kala duwan dhegeysan arrimaha qoyska saaka deerta ku saaran kaga hadlana dhegeysan aad tiro badan barnaamijka kaga qayb qaateen waa iminka nagu soo bira dhegeysan haddaba si hal qof shay aad ku dooran kartaa qofka adiga himiil- eh, da- dabcan doorsan aad noloshaada ku wadi karta kuna ballaarin karto dhegeystayaal qofka aad doonayso qofka markaas imika noloshooda ay ku dhisi karaan kuna wadi karaan kuna ballaarin karaan ay noqoto gabar gabar xikmadaysan gabar fahan leh gabar garasho leh gabar garaad leh gabar markaas wax walba booskeeda kasoo bixi karto kana faa'iidaysan karo ninka noqoto gabar markaasi noqo aqoon leh gabar kale gacayl laga heli karo gaari dabeecad laga heli karo gabar han iyo himilo leh gabar markaas isku aragtay ninka ay dhammaan ay ka dhigi karto inay yihiin qof qalbi wanaagsan ay noqoto sidoo kale daacad ah xurmo leh ixtiraam la qadarin waxaasoo dhan markaas usii dheer dhegeystayaal howlkar inay noqoto ina howsheeda markaas fuliso sidoo kale noqoto gabar markaas himisi focus ama himi hami fara badan leh oo nolosheeda ay doonaysa reerkeeda qoyskeeda inay horumar ku gaarsiiso kuna mariso dhegeystayaal dumar ogsoonow hoosna way ku dhigi karta korna way ku qaadi kartaa laakiin nasiib wanaag dadka kor loo qaado gabar haddii markaas ay ku dooq ay ku qaadato way ku qaadatay dhegeysa waana ku sharfaysa waana ku qadarinaysa laakiin haddii markaasi ay suurtagal aysan noqonin marmar qaar mudmadow soo kala dhexgalo adkaanaysa inaad isfahantaan laakiin fahamka laakiin waxaa- dhas- waxaas dhan waxaa ka horeeya qofka in haddii aqoon leedahay fahamka waa shay muhiim ah oo fahmi karo haddii gabar aqoon leedahay aqoontaas waa ku wadi kartaa saaxiib haddii laakiin sidoo kale ninka aqoon u leeyahay waa- wuu ku wadi karaa reerka halkaas ayaa ran nool ka soo bixi karaan dhammaystiran kuna dhisan reerka sida saxda ahaa ilaa dhibaa dhibcan xasilooni fara badan iyo weliba gacantooya dadka ay dareemi karaan haddii reerkaas ay sidoo kale wanaajiyaan so- iskana soo qaataan laba shay oo saddex qof ama saddex shay oo qodobada saaka deerta ku saaran ee muhiim u ah haddii ay kusoo qaataan adiga dhegeysanayso isku day ilaa laba saddex iyo laba qodob oo soo qaadato sidoo kale ha ku dhaqanto haddii dabeecadda horan aqbin iminka isku day dabeecadaada inay wax badan aad ka bedeli karto sidoo kale dulqaad fara badan aad yeelan karto haddii dulqaad dabcan dulqaad la-aanta ay kugu badato waxaa markaas yeela- ee- ee- waxaa meesha ka baxaysa dabeecaddii haddii sidoo kale noqoto gabar howlkar ah howlkarkaas waxaa markaas kaga faysana qoysaska dhammaan adiga kasoo jeeday kuwa markaas isaga uu kasoo jeeda adigana sidoo kale waad ku darsay waxaana ku noqonaysa gabar markaasi fikirkeeda himigeeda ah aragtideeda markaasi fog yool wanaagsanna leh haddaba dhammaan aan wada noqono gabadhi markaasi dhammaystiran tayaysan wanaagsan sidoo kale noqon qof markaasi qofka nafsadeeda baran karo wax walba jecesha wax walba necebtayna ogaan karto ayadoosan markaas inta ama inta ka hor usan ninka u bandhigin ama sidoo kale uu ku fahmin qoyskeeda noqo inaad mar walba- mar walba isku taxalijiso kana fahanto noqotana gabar markaas xeeldheer leh noqon afkaar adag oo sidoo kale noqon qof qalbi wanaagsan qalbi wanaagana waa shay muhiim oo qofka xa- xasdi xasdid iyo ex- cuqda iyo cigdad ama cuqdada markaas aysan ku jirin noqonayso reerkeeda gabar markaas ka ilaalinayso tunayso mar walbana tusayso weji quruxsan weji faraxsan weji dhowrsan weji markaas ixtiraami qadarin iyo reereen ka muuqato reer weji- weji reerka gurigeeda jece- jeclaysi- jeclaysiinaya ninkaas sidoo kale jeclaysiinayo haddii markaas la soo baxda noqonaysa gabar qalbigeeda daacad ah qalbi fiyow qalbi wanaagsan noqo fartimo fiyow noqo fadmo fiyow noqo xalimo fiyow noqo xalim eh, dabcan nimco fiyow noqo faaido- faaduma fiyow saa horaan u sheegay dhegeysta dhammaan aan wada noqona gabdho markaasi qalbiga ka wada fiyow qalbiga daacadda xumaataysan ka wada jirin noqon karaysa gabdho markaasi toorsan ilaa shan sidoo kale adigana ha ha gacan bidixin oo ha ha xasdin ha dhibaataynin waa gabdhehe aniga ninkan kula hadlaya dhegeystayaal waa dhammaan howlahaas ee saaka diirada ku saaran hal dooran way doorsan tahay dhegeysta waa doorantihiin dhammaan hal dooran way dooran tahay ninka hadduu ku doortay ku doortay wax muhiim ay kugu doortay adigaa ka taqaana haddii sidoo kale adiga ninkaa dooratay waa dooratay waa isdoorat waa isku doorateen waana ku wada- ku heshisay wanaag iyo weliba galgacaylin waxaba reer reer reyn in reerka ay ku ku wada dhistaan kuna dhaqdaan hal qof reer ma dhisi kara dhegeysan haddii ay gacmo wada jir waxsan ku qabanin reerkaasi ma sii teegananayo mana sii eh, soconayo haddii aan gaabada dhankaasu ka soo baxo dhegeystayaal إبر تضب إبر لبا سدح شن إبر إبر سجال إبر إبر تضب سديد إبر هل إبر شن هل إبر شن دقي استيال برقم ونكس دمات كميل والبجوك تكو أمك يوصل برا دقي استيال سود بن إنسان قد قد قد تلفون هذا دمان أفرين دقي استياشة سفكر كذا رتض دمان دمان أقوه ديبتان دقي استيال يا كيف قاتي فكر كذا إنتان وركا تمك برقم دمان فكر فكر أصحابتي أصحابتي وركا نور رئيس الكورة جنين qaar ayaa markaasi doonaya inay soo wacay barnaamijkan ay ka qayb qaataan laakiin iminkana usoo laabtay dhegeystayaal waa isla jo- waa isla joogeynaa ilaa inta laga gaara soddon daqiiqa wax yaroo keliya inaga soo harsan toban daqiiqa kadibna barnaamijka hawadan ku macsalameyn doonaa dhegeystayaal laakiin dhegeystayaasha fursad u siinaa si barnaamijka fikirkooda arrintada uga dhiibtaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barqa wanaagsan meel walbaa joogtaan magacaygan waa yuusuf bakad qadka telefoonka u horeya dhegeystayaasha fursada siinaya bal fikirka aragtidiisa iyo weliba waxa asaga uga baxay iyo waxa dooran oo qofka uu ku dooran karo dhegeysta qadka telefoonka dhegeysta hal qof waliba fikirkiisa saa horaan sheegay oo oo aan tixgelinaya waana soo dhaweynaya dhegeysta bal halkan isku raacay dhag- dhammaan dadka halkii u wada jeesteen ayaa markaasi wada fiirinayna dhegeystayaal qadka telefoonkaad ku jirtaa barqa wanaagsan saaxiib soo dhowo magacaaga qadkuu ka baxay xigaha kale walaal soo dhowo magacaaga waan ku salaamaya barqa wanaagsan
Mel Dorra Bidome, Haji Robla Lera Madera.
xaaji rooble haye
Qofka salaamtanaanka bacdi waxaa qof horta aad dooranaysa laba shay waa inuu lahaado.
Mhm,
Awalan qofka qof horta dabeecad leh waa inuu noqdo.
mhm,
Wax walba oo dabeecadda ayaa hogaaminay.
mhm,
Midda labaadna qof aqoon leh waa inuu noqdaa.
mhm,
Labada qofka hadduu isu keen macnaha qofku waa anfacaa. Qofka un kalena hadduu qalbi macnaha laftiisa ugu waraa waanu hogaamin karaa.
mhm,
Marka aniga waxaan ku dooran lahaa qofka inuu dabeecadna leeyahay, mhm, aqoon wuxuu leeyahay.
mhm.
Marka aniga saas ayaan ku dooran lahaa.
aad baad mahadsan tahay xaaji rooble walaal soo dhowo barqa wanaagsan
salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
sacdiyo waa xabar dheere سعدية محمد وعن صدو
maasha allah waa dhan waa qaali eh dhammaan dhegeystayaasha iyo adigana waa idin salaamaya meel walba ay joogaan barqa wanaagsan aan leeyahay qodobka dooda horta taas haddaan intiisa gale waxaan dhihi lahay horta qof walba markuu qof doorano qof wanaagsan inuu helo jecel yahay oo micnaha uu diintana wax ka yaqaano noloshan wax ka yaqaano laakiin marka ugu horaba qofka horta aad dooranaysid hadduu kugu noqdo micnaha qofkaa dooratay gadaal hadduu ka- kugu noqdo qofka aan rabay horta midaasna dhibaatay leedahay isib daro gabar dhabarka kaa toganaysa daayash noloshaada wax ka bedeli karo oo cilmahana kaa alaaban karo laakiin marka aad raadinaysa marka ugu hore horta waa inuu ilaahi subxaana watacaala qofka aad dooranaysa horta inuu kuu qoro labada qof laba qofoo kii waxaan laiskugu hagaajiyo waa labada qofna xafiq inay hal qof wax garanayo leeyahay haddii labada qof horta aqoon lahayna meesha dhibaa ka imaanayo waa waxa galata maaha aqoonta markaas waa aqoontay aqoonta laisku fahmi kara reerka qoysku ku fahmi kara miyaa mise
haa aqoonta micnaha qoyska sidii loo dhaqan lahay hadii dabeecadda noqon laheyd qof walba wixii qofka kale u dhibsanayo siduu uga alaalin lahay
wacan gabadhaasi waa mahadsan tahay sacdiye maxamed xagareere iga soo wacday aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaasha kale aan qadqadadka telefoonada siinaya bal ayagana fikirkooda dhammaan aan wada dhegeysano bal halkaa laisku wada raacay inkastoo ee dabeecadda markaasi ee laga dhigaya hormuudka qeybta ugu wanaagsan ee labada qof ay ku dhaqmi karaan laguna dhasi kara reerka qadka telefoonkaas ku jirta barqa wanaagsan oo ku salaamaya magacaaga may maqlaysaa may maqlaysaa dhegeysa isakay dhegeysanaya dad qaarna telefoonka ay carir iyo mashquul ay mar walba ka caawanayaan leeyihiin farnimo farnimo ay soo qoreen leeyihiin telefoonka waa nagu carir busy baan nahay busana telefoonka mashquul dadna ciyaar ciyaar ay ku jiraan halkan walaal soo dhowo magacaaga calaykum وعليكم السلام ولا عليكم السلام أوجس markaas waay عمر محمد كوغدر عمر جورة haa marguure عمر وهي qodobka intaa qodobka intaan weli aan dhagin أمم
dhegeystayaasha waxaan kuxoosanayaa dhulku iska fiican yahay war meel roob laga cabi أمم oo lahaabaa dhegan qodobka haddaan dhagalo أمم هذا هذا
dhegan doodda haddaan galo أمم
bal waxa dabeecad baa fiican na- qofka dabeecadda u raacan waxaan dabeecad leen malagay malagayn haye
qofka dabeecad iyo diin udideel raba mal gabar hadday howlkar tahayna gabar howlkar kakan kakan ay tahayna ka waran dabeecadda deeq howlkar maxay tari dabeecadda deeqbi Ha. wargure mahadsaniin saaxiibkaas walaal waalaikum salaam walaal soo dhow barqa wanaagsan asalaamu calaykum haye
ma barnaamijka maanta waxaa laga hadlaya gadolkii hadda raajaan sigtay raali noqo raali noqo raali noqo raali noqo waxaa laga hadlaya dabeecadda
qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo star f m waa tahay idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal goordhow barnaamijkan soo gabagabin doona shan daqiiqo kale ay noo soo hartay star f m walaal soo dhow magacaaga waxaan ku salaamayaa soo dhow haye
isab bakan Waa ku salaam. waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
absalaan cade waan kaa qaada
waa daacadu ma dhala jiro daacad
ah daacad madheere haye
absalaamaya waan kaa qaaday barnaamij la socotay
ah ka qayb qaada saaxib
haddaan ka qeyb Mhm, maxaa kuu baxay horta maxaa kuu baxay
zaid zaid waxaan dhegeysta marka ugu dhegeystaan yimoogiba maanta ka hor kama kasoo qeyb qaadanin Mhm. ma laakiin cabsanaysaa dhegeystayaashan kamid ahay ma cabsanaysaa marka
ya ma cabsanaysaa
ima badan ima badan
walaala soo dhowo magacaaga
sacdiyo waan kusoo Sa- ee, sacdow soo dhowo Mhm, qadkan uu kaaga go-ayaa sacdi qadkaa kaaga go-ayaa haye sacdi qadkaa ka go-ayaa walaal soo dhowaan ku salaamayaa
Ah, asalaamu calaykum waxaa jiro lasoo noqday xaaji roble haye
waxaa waaye haddaan guda galo waxaa waaye horta barnaamijka sida ani aan u sheego horta dabeecadda ayaa madaxda oo hogaaminaysa Mhm,
diinta horta waa muhiimada oo diinta koowaad waa mu- awal horta awalan waa diinta waa muhiim waa lagama maarmayo ayada mhm, gabar inaad di- diin lahaato shay muhiim ah
haa laakiin hadday aqoon leedahay ka waran gabaran aqoon ee fahan reer ay ku wadi karta ku dhaqi karta laakiin dabeecad dabeecad ay qabin bal ka waran arrintaas inta- halkee iska soo gelaysaa waa mida aan kuu soo wado moogta haye
waxaad arkaysaa nin da- diin leh oo diinta macnaha aad ugu dheera laakiin dabeecaddana aad ugu liita ayaad arka mhm,
qof ma iska diin hadana iska caadi oo dabeecaddiisana maasha allah hadaad aragta adiyaabaysa aad arki mhm,
marka horta qofka diin leh marna se laguma khasaarayo waxaa laga yaabaa inuu waxyaalaha badan uu ku dhici lahay inuu diinta soo xasuustaa laga yaaba mhm,
marka aqoonta aan leeyahay horta diinta ayaa muhiimka oo aan kusoo diray qorshaha ku jirto mhm,
marka midda labaad oo qodobka labaad oo lamurwana dabeecadda waa mhm,
waxaa kaloo dhicaysa hadda nin baa wuxuu yidhi laba naagood buu qabay mhm.
madheera ayay degan yihiin ninka nairobi uu shaqo u aaday uu ka shaqaysanaya Mhm,
laba naagood oo ilmahooda waa isdhan yihiin mhm,
laba guriyana kala deganaya mhm,
ninka waa imaaday aduu bil markuu maqnaay uu imaaday isku biilna wuu siin jiray mhm,
markuu imaaday midda uu kasoo dhacay oo habeenkii ugu horeysay ma labada habeen ugu horeysay markuu la sheekaystay waxay tiri kumbaraan ku firtay oo deynaa lagu leeyahay dhib aduu barbaran bay ku furtay mhm.
waa ka dhegeystay oo iskaga qeybi aada iyo aada
tii kaloo habeenkii dambe u hoy Mhm,
markii xoogaa la yaro sheekaystay waxay tii lacag bay soo baxaysay mhm,
waxay tii lacagta baana noo haya noo dhuro meelna noo dhigee mhm.
lacag noogu kordhi ma garanaysaa balooda noogu gadbay tiri haye
labada naagood ilmahooda waa sidhan yihiin aada iyo aada isku bilin way qaadanayeen isku biilna way qaadanayaan aada iyo aada marka naaga horta saasay kala yihiin way kala karti badan yihiin
aa karti iyo dabeecad iyo magaranaysaa magaranaysaa dabeecadda waxaa waa cajaabe ay leedahay mawta Mhm, qofkan way xisaabtanto macnaha mustaqbal ay ku xisaabtan haye
waxaad arkaysaa naag soddon kun afartan kun lasina oo bisha dhexdeeda ay ku burburinayso Mhm,
naag labaatan kun lasina waxaad arkaysaa bisha dhan ay ku filantao laga yaaba inay meel ka dhigata laga yaaba mhm,
marka waxaa waaya mustaqbalka ayay ku xisaabtan waxa keenahayana waa macnaha waa dabeecadda iyo Mhm.
aqoonta waa qofka aada iyo aada marka ma kala maarmi karaan dabeecadda iyo aqoonta ma kala maarmi xagga diinta waa u badnaata aada iyo aada aad baa mahadsanta roble roble madheeraaga soo cumaadsan yahay dhegeystaha qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga ma maqlaysaa ma maqlaysaa walaal fadlan dhegeystayaasha waxaan ka codsanayaa marka ay soo wacdaan ka qayb qaata n dhegeystayaal waxaa jiraan falaad xun ood falaad xuntaan kuwa qaar waxaa jiraan iska falaad xun is- aa, dhib badan saaxiib haddaad rabto inaad barnaamijka ka qayb qaadato udaa dhegeystayaal ayaa rabaan doonayaan barnaamijka inay ka qayb qaataan adiga hana faragelinin hana dhibaateynin dhegeyso haddaa dhegeysanaysa haddaa dhegeysanaysa kadib raadiyaha bax meelo kale iskaga bax soo dhow walaal magacaaga
alo asalaamu calaykum waraxma وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صومنا بلان بلا waka sax aad u fiican new هذه ياد
barnaamijka da hor u galo أرد برورت وحكا ورن بل- روبي وحمد عين
kaaka wax laga fuuxunya ma laho أي.
horta ilaahay baa mahadlo xagga ilaahay nabad baa ka qabnaa ما أنت نسوق وجرا سماها kamiis hadda ariga waa la keena kii arig markaad aragto adi naftaada yaa baa ku dili هي
dadka damba haysaa way iska keeneen nag arigu muruugsan آه. أوكي برامج أوما أنا مرك
markaa barnaamijka hor u galo هذه ياد
horta ragga maamulka uu ebel hayni jireegan ma jirto محاد عي
eegana aan saa arkayo waxaa la- ogaanka waxaa la wareegen bilcanta هي
qoosas badan oo waxaa arkay ninkana uu joogo bilcaan ay maamulayso مهم.
oo hataa biilkii ay la wareegeen bu ayaga مهم.
marka horta cidda wax u samraayo dhaqayso waa bilcaanta ana arkay هي
laf dhabarka guriga waa bil waa qofka qofka bilcaanta waa هي
marka anigu waxaan leeyahay xagga xag waa lasu samro cidda kaa lagu wal maan leeyahay ani مركز سمركي دلقاتك
haddii dulqaad ninka haddii waxba ka waayo dul samra baa ku fiican soo maaha مركز وقودي إن لحظة حربته
dhexda xigabta ciddu shaqaysa way hadda magaalada aan joogo أها
afartan konton bilcaan baa shaqaynaysa meel gudaheeda ku jirtaa ورقي ناوي
waa kuwa cidaa joogaan wuxuu wasu socdaa naftaa ku jirtaa wuu socdaa تلقى هنا مركز
dadkaasna hay bilcaanan waxaa leeyahay hogaanka haysaa waa in loo dhaqmo waay
soomaan u mahadsan yahay dhanka balaanbalaaga soomacay u mahadsan yahay walaal soo dhow magacaaga
halo waan ku salaamayaa
ah maxaa laga hadlayaa maanta
idaacadda star f m dhegeystayaal aad baad umahadsantihin la socodka barnaamijka aad baad ugu mahadsantihin sida qurux badan fikirkiina aragtihiina dhammaan oo uga qayb qaateen dhegeystayaasha dhegeystayaasha soomaaliya ee ugu dambeeyay wicitaanada dhanka qaadka telefoonada saaka diradda barnaamijka ku saareen dhegeystayaal hal door hal door hadday dhegeystayaal waa dooran tahay ayaan saaka diradda ku saareen kaga hadlaynay waa qofka markaas aad xulanayso ka qaadanayso sidoo kale ku xulanayso qofka shakhsiyaadka muhiimadda u ah oo markaas noloshaada wax kasoo kordin kara hadday tahay qofka nos- noloshiisa wax ka baran kara kana fahmi karo sidoo kale ku dhaqi karo qofka alla yaqaana oo markaas alla ka cabsay sidoo kale qofka aqoonta la kalgaceel noloshiisa ku wadi karo sidoo kale dabeecadda usii dheer haddana hanti iyo himilo ama han iyo himilo markaasi sii leh isku aragtinidaka ninka ina gabadha markaasi ka wada dhigi karta qalbi wanaag ka wada dhigi karta naf hure oo labada qof iska wada dhigi karaan howlkar sidoo kale ugu dambeysa qodobka dooda saaka diirta ku saran aad bay mahadsan dhegeystayaasha meel joogaan uga mahadcelinaya quruxdooda fikirkooda ee sida quruxda badan ay uga dhiibteen kuwa soo beegsanaya kuwa ah, ka qayb qaatay iyo kuwa markaasi dhegeysanaya tan- tan iyo barnaamijka warku habada soo gala kuwa i soo wacay laakiin barnaamijka aan ka qayb qaadanayn laakiin hadlaynin ayaguna sidoo kale mawad baan u celinaya meel walba ay joogaan dhegeystayaashii u horey barnaamijka noo daafur ama dhegeysi u horeeye ugu horeeye cusmaan sheekh maxamed ifo aad u mahadsan yahay shukran shukuran shukran jaziilan dhegeystayaasi mar walba fikirkiisa aragtiisa ka helita barnaamijka hogaanka sida qurux badan uga qayb qaato waxaana sidoo kale soo reeca deeqow garmaqaati oo dhanka mandheera sidoo kale baashow m garaad waxaa usana iga soo wacay eh, dhankaas etoobiya maxamed muus xuseen oo isagana banaani iga soo wacay maxamed cabdulaahi madowgaasha m gaasha iga soo wacay ruqiya ibraahim waa gabadh ugu horreysay barnaamij ka qayb qaatay oo mahadsantahay gabadhaasi gaarisa iga soo wacay xasiir soo raacday sidoo kale deeqa maxamed oo iyadana mandheera iga soo wacday waxaa sidoo kale soo raacay maxamed aadan oo dhanka raamu isaaq cabdulaahi yuusuf ah, isaaq macalin cabdulaahi waa macalin yuusuf etoobiya xaaji roble loo mar ayuu ka qayb qaatay uu mahadsan yahay iyo sidoo kale sacdiya wacan ku magac dheer aad bay u mahadsantahay iyadana xaga dheere iga soo wacday waana ku waana ku waana ku mahadsantahay laba mar ayay ka qayb qaadatay fikirka aragtida saliimka kaga dhibatay waxaana sidoo kale inkastoo qadkii dhegeysay u da- een, markii u dambeysay qadka hawada oo ka xumaa laakiin mar kale ayaa ka badan wacanay waa mahadsantahay laakiin cumar guure asagana uu mahadsan yahay wuxuu diradda saaray dhanka wanaagga iyo sidoo kale gabadha inay markaasi dabeecada lahaato daacad mandheera waa nin ugu horreysay maanta barnaamijka ka qayb qaatay asagana cabsi cabsi ay ku jirtee waxaan leeyahay saaxib mar kale ka badan berito insha allah isku day in yar in yar inaad uga qayb qaadato ilaa marka dambe aad ka noqoto qof aftahan ah qof markaasi codkiisa meel fog uu gaari karo oo aragtidiisa fikirkiisana iibin karo dadka ka gadi karo soomale alaa wuu ka qayb qaataa barnaamijka mahadsanin soomalow aad baad u mahadsantihiin dhegeys anagana waxaan iga tegaya sidaasi nabadgelyo mahadsantihiin waxaynu ballana hadduu eebah raalli ka noqo maalinta berito insha allah biidn illaahi tacaala inta ka hor waxaan iga tegaya sidaasi nabadgelyo شكرا شكورا وشكرا جزيلا dadkii dhegeysanaya dadka dhegta raaricna kuwa qoysaska leh waxaan leeyahay qoyska adkeeya ilaaliya noqda kuwa markaasi lagu faano oo reerkooda meel wanaagsan ka gaarsiiya reerarkooda inta ka hore asalaamu ullaahi calaykum